fa xamalanaa wuuna soo xumbaaray wa tarakaka saddexdaa nabi markaa nabiga ka hor imaanay ya cabdullaahi bnu zubayr iyo ibnu ja cabdullahi bnu jacfar iyo cabdullahi bnu cabbaas markaan ka hor imaanay nabiga wuxuu yidhi aniga cabdullahi bnu cabbaas buuna qaaday adigoo cabdullahi bnu zubayr inagu kaa tegay dee daabaddu laba unbay qaadaaye midna horuu saaray midna gadaal buu saaray kii saddexaadna wuu ka tegey alayhi salaatu wasalaam rawahu sheekhaan wa qaala saa'ib bnu yaziid radia allahu canhu wuxuu yidhi dahabnaa waan tagnay natalaqa nabiya nabiga anagoo ka hor tegayna sal lay slam maca sibyaani ilaa saniyat alwadaac meesha saniyat alwadaac laydaan kaga hor tagnay nabiga waa la soo dhoweynaya rawahu lbukhaariy fadlu lkhayli wa sifaatiha farduhu fadliilada ay leeyihiin fardaha de waa lagu duuli jire yani tignikada waktigaa jirtay ahaayeena way fadli badnaayeen farduhu qaala allahu tacaala waacidduu u diyaariya lahum gaalada mastadactum waxaad kartaanoo min quwatin awood ah iyo wa min ribaadi alkhayl quwada yacni waa ramyiga fallaadhihii iyo gamuunka laganayo weeye min quwa iyo wa min ribaadi alkhayl fardihii oo diyaarsataan turhibuuna bihi caduw allah ilaahay cadowgiisa ayaad ku cabsiinaysaan wa caduwakum cadowgiinni waa gaalada wa aakhariina kuwo kalena waad ku cabsiinaysaan oo min duunihim kuwaas gaalada ah ka sokeeyo laa taclamuunahum adinku iina ogeyn allahu yaclamuhum ilaahay baa og laakiin kuwa gaalada ka sokeeya waa max munaafiqiin baa jira dadka dhex jooga oo ayaguna aan fiicnayn yahuudi baa ayaguna madiine dhinac ka degan oo ayaguna gaalo ahoo gaaladaasay la haystaan waxaasoo dhanba quwadiina iyo awooddiina u diyaariya ku cabsigeliya can curwata waxaa laga wariyey albaaqidi radi allahu canhu can nabi sal lay slam qaal alkhaylu farduhu macquudun waa la guntay fii nawaasiiha foodooda waxaa lagu guntay alkhayru khayr ilaa yowmi alqiyaamati qiyaamaha intii laga gaaro aaya aljru ajr baa lagu guntay iyo walmaqnamu qaniimo farduhu weligoodba khayr unbaa foodooda ku xidhan jihaadkaa lagu dagalayaa waa lagu soo qaniimaysanayaa ajrna waa lagu soo kasbanaya rawahu lhams can abi hurayrata radi allahu canhu can nabi sal lay slam qaal man ixtabasa farasan faras ninkii xidho fii sabiili illahi ilaahay waddadiisa u diyaarsaday iimaanan rumayn billaahi ilaahay iyo watasdiiqan biwacdihi fa ina shibacahu faraskaas dharagtiisa iyo wariyahu cokanaantiisa faraskaas markii cunto la siiyo raashinka uu ka dhergo iyo wariyahu cokanaantiisa cabitaanka uu ka dhergay wa rawsahu digadiisa wa bowlahu kaadidiisa fii miisaanihi ninkaa miisaankiisaa la yeelay yowma alqiyaamati xasanaadkiisaa lagu daray maxaa fii sabiili illahi buu u diyaarsaday rawahu lbukhaari wanisaa'i wa canhu waxaa laga wariyey can abi hurayrata can nabi sal lay slam qaala wuxuu nabigu alkhaylu farduhu alaaatun saddex wey farduhu waa saddex hiya fardihii lirajuli nin wisrun dembi bay u tahay nin dembi bay ku tahay wa hiya lirajulin sitrun nina astur bay u yihiin farduhu wa hiya lirajulin ajru nina ajr buuba ku kasbanaya fa ama latitii hiya iyaduba lahu wisrun dembi a farajulu nin weeye rabadahaa xidhay faras buu soo xirtay riyaa'an istutus iyo wa faqran faar iyo wa niwaa'an collaytan calaa ehlilislaami islaamka ehelkiisu kula collaytamaya fa hiya lahu wisru ninkaa dembi bay ku tahay wa ama latiitii hiya lahu sitrun asturka u ah farajulu nin weeye rabadahaa xidhay fii sabiili illah inuu jihaadka ku aaduu doonaya suma lam yansa ma uuna hilmaamin xaqallaahi ilaahay xaqiisa oo fii duhuurihaa dhabarkeeda lagu lahaa walaa riqaabihaa luqunteeda xaqi lagu lahaana muusa hilmaamin dhabarka yacni xaqa ilaahay ee lagu leeyahay faras buu xirtay fii sabiili illahi buu u diyaarsan xaqa lagu leeyahayna wuu ka bixinaya qofkii u baahan wuu siinaya marka uu socdana uu saaran yahayna qofkii ay qaadi karta wuu ku qaadaya xaqa lagu leeyahay dhabarkeeda waa inaad qofka ku xumbaarto wey qofka adi aa haysan haddaa aragta waa inaad siiso wey walaa riqaabihaa luqunteeda xaqa ilaahay oo hadayna muuse hilmaaminoo wuu nafaqaynayaa xoolaha yacni xaq bay kugu leeyihiin inaad nafaqayso ood biijiso yani biisho oo daajiso ood ilaaliso ood dhaqaalayso waa waajib ku saaran fa hiya lahu sitru ninkaana astur bay u tahay wa ama alatii hiya iyadu lahu ajrun ajra farajulu nin weeye rabadahaa fii sabiili illah jihaadku u xirtay ninkaas liahlilislaami islaamka ehelkiisu u xidhay in duulaanka lagu aado unbuu u diyaariyey fii marjin buu ku xidhay meel ban ahoo weyn buu ku xidhay aw rawdatin beer famaa akalad waxay daaqday min daalika almarji bankaas waxay ka daaqday aw rawdata beertaas oo min shayin shay a kama daaqdo ilaa kutiba lahu cadadu maa akalad wixii ay cuntay cadadkiisi baa loo qoray xasanaatun baa loogu qoraya wax alla waxay cunto o dhan xasanaad baa looga dhig wakutiba lahu waa loo qorayaa cadadu arwaasihaa digadeeda iyo wa abwaalihaa kaadadeedana xasanaatun bay noqon walaa taqdacu ma goys ma goyso diyalahaa jeeraarkeeda xarigaas dheeree lagu jeeraariyey ma goosato oo fastanad ma booda sharafan bootin aw sharafayni ilaa kataba allahu ilaahay wuu qoraya lahu asaga cadada aahaariha raadkeedii raadkeedii baa ilaahay u qoraya wa arwaasihaa iyo digadeedii xasanaatin baa ilaahay ugu qoraya walaa mara bihaa ma soo mariyo saaxiibaha saaxiibkeedu calaa nahrin webi oo fa sharibad minhu kama cabto walaa yuriidu isagoon doonin an yasqiyaha inuu waraabiyo ilaa kataba allahu lahu ilaahay baa u qoraya cadada maa sharibad waxay cabtay xasanaatin baa ilahay ugu qoraya rawahu lhamsatu ila aba daawuud wa canhu waxaa laga wariya can abi hurayra qaala wuxuu yihi kaana nebigu sal allahu alayh wasalam yakrahu mid neceb ashikaala min alkhayl fardaha midooda shakaalan shakaalku waxaa weeye fardaha isdhaafka u cad shakaal isdhaaf bay u cad yihiin wey ashikaalu an yakuuna fi lyadi lyumna warajil yusra bayaadun ow bilcaks lugta midigo aye iyo lugta lugta dambe bidixo lugta midigo hore iyo lugta dambe bidixu cad yahay shakaalka fardaha markii lugta laga xidhaa la yidhahda laba lugoo isku dhinacaaba isdhaaf markii loo xidho waa la shakaalaa markay daaqayaan wagta aada ugu soconayaan hadday marka laba isdhaafa u caddahayna waa faras shakaalla laleeyahy midabkaa nabigu uu nici jiray fardaha yani isdhaafka u cad ma jeclay midabyaha kalu ka jeclaa rawahu lhamsatu lilbukhaariyi can ibni cabaas waxaa laga wariyay radi allahu canhuma an nebi sal ly slam qaala wuxuu yihi nabigu yubna lkhayri khayli fardaha kuwooda barakada badan fii suqrihaa wey waaye faraska guduudan wey midka guduudan baa ugu khayr badan fardaha rawaahu abu daawuud watirmidi can abi wahab waxaa laga radi allahu canhu can nebi sal ly slam qaal calaykum laazima oo ku dadaala bikulli kumaytin faras baroor ah yani caddiin iyo madow isku jira waay faras baroor ah kumayt aqara oo haddana wejiga cad muxajal oo xibno garan wejigana wuu cad yahay oo qarash buu ku leeyahay wejiga xibnahana lugahana intaas intaas afarta qoobna afarta adinna intaa hoosaa u cad waana kumayt oo waa madow yihi waa baroor kaasuu nabigu jeclaan jiray ow ashqara mid guduudan aqara oo wejiga cad muxajalin oo haddana afarta qoob u cad isna ow amase adhama mid madow aqara oo weji cad muxajalin oo afarta qoob u cad midabyahaasuu nabigu jeclaa midabka u jeclaa fardaha kuwooda barakada badan kuwaa wey rawaahu abu daawuud wanisaa'i can abi qataadata radi allahu canhu can nabi sal ly slam qaal khayru lkhayli fardaha waxaa ugu khayr badan aladhamu midka madow faraska madow alaqraxu ya alaqraxu midka wejiga barta ku leh aqrax waxaa la yidhaha bar yaroo cad wejigao dhan ma wada caddo oo markuu wejiga yani wejiga dhan uu wada cad yahay waxaa la dhihi aqar aqar wuu weji cad yahay laakiin aqraxa waxaa la yidhahdaa bar yaroo cad buu ku leeyahay wejiga alarsamu alarsamu faraska intaan hore cad intaan yani waaya qeybtan hore keliyuu cad yahay sanka iyo ilaa intaan yuu u cad yahay inta kale waa midab kale ama waa guduud ama waa madow uma alaqraxu lmuxajal mid wejiga bar ku leh afarta qoobna u cad ay dalqulyamiini lugta midiga keliya isku midab ah saddexda kalena waa hadduu asaga guduud yahayna intan waa cad tahay hadduu madow yahayna intana u cad afarta qoob lugtan keliyana waa sii daysanta dalqi waxaa la yidhaha tan waa isku midab oo tan hadduu guduud yahay lugtan waa wada guduudan tahay hadduu madow yahayna waa wada madowda saddexda kalena waa hoostay u cadyihiin wejigana bar buu ku leeyahy fain lam yakun adhamu hadduusan hayn fa kumaytun mid yani yani baroor ah oo calaa haadihi shibihi haddana nooca u eg waa baroor oo isaga madow iyo caddiin isku jira weeye wejiguu bar ku leeyahay lugtan midigu usii daysan yahay saddexda kalena waa cadi ama afarta qooba waa cadi walinisaa imaam nisaa-i wuxuu wariyey maa min farasin ma jiro carabiyin oo carabiya ilaa yu'danu lahu cinda kulli saxarin bidacwatayni laa ma jiro faras maa min farasin carabiyin ilaa yu'danu lahu waxaa loo idmayaa cinda kulli saxarin bidacwatayni laba baryo ilaahay buu baryayaaw aya allaahuma khawaltanii man khawaltanii min bani aadam wajacaltanii lahu fajcalnii axaba ehlihi wa maalihi ilayh ow min axabi ehlihi wa maalihi ilayh ilaahay buu baryayaa farasku subax la arko laba goor buu ilaahay baryayaa laba kelimo muxuu leeyahay allaahuma allahayow khawaltanii waad isiisay manaxtanii man khawaltanii qofkaad isiisay oo min bani aadam ka mid a qof reer bani aadama unbaad milki iiga dhigtay oo faraska nin unbaa iskale soo maha wajacaltanii lahu asagaad ii yeeshay fajcalnii ilaahow iga dhigoo axabba ehlii ehelkiisa midkuu ugu jecel yahay iyo wamaalihi maalkiisa ilayhi xaggiisa maalkiisa iyo ehelkiisa midkuu ugu jecel yahay ilaahu iga dhig ow min axabbi ehlii ehelkiisa kuwuu ugu jecel yahay wa maalihi maalkiisa kuwa loogu jecel yahay ilahi xaggiisa ilaahu iga dhig farasku marka ilahay buu barya maxaa ile faras qofkii lahaa hadduuna jeclayn ma fiicneen moogtahay marka midku mid uu jecel yaho aada u jecel ilaahu iga dhig saasuu marka ilaahay ku baryaa fardahana midabyahaasa ugu wanaagsan wey farduhu waa fiican yihiin wey farduhu aad bay wanaagsan yihin nasal llaha tawfiiqa lima yuxibu wayarda laa tuxmalu lxumuru cala alkhayl ma banaano dameer in faras dhadig faras dhadig iyo dameerka kii muunkaaha ninka ahaa la ysu saaro si ay baqal u dhalaan faras dameer iyo hadday faras isboodaan waxaa ka dhalan baqal baqalku asagu isma dhalaan la yidhaha faras iyo dameer buu ka dhashay farduhu way is dhalaan baqluhuna wa yani dameeruhuna way is dhalaan laakiin baqal baqalku waa mandhalay sooma isma dhalo isma dhalo dameer iyo faras buu ka dhashaa dhexdooda oo dameer muun ah ayaa geenyo la saari faras dhadig waa geenyo baqal bay dhali marka marka waa laga fiican yahay wow in dameer muun yani dameerkii faras la saaro si uu yani baqal u dhalo waa laga fiican yahay can cali waxaa le radi allahu canhu qaala wuxuu yihi nabigu qaala wuxuu yihi sayd cali uhdiyad linabiy nabiga waxaa loo soo hadiyey sal lay slam baqlatun baqal fa rakibaha baqal baa nabiga intii loo soo hadiyeeyey ayuu fuulay faqaala caliyun baa wuxuu yidhi low xamalna albaciira low xamalnaa maan saarno alxamiira dameer cala alkhayli fakaanat lanaa milu haadihi low xamalna alxamiira dameeraha maan saarnoo cala alkhayli fardaha faras iyo dameer maan issaarno fakaanad lanaa ha noo sugnaato midlu haadihi baqalkan oo kale noo dhali lahayn faqaala rasul lah wuxu yhi sal alay wasalam inamaa yafcalu dalika waxaa sameeyey aladiina kuwa laa yaclamuuna waxba aan garanayn kuwa waxba aan garanaynin baa waxaasoo kale samaynaya yani almaslaxata alcaama aan garanaynin fa yukrahu waxaa karaahaa xamlulximaar xamlulximaari dameerka in lagu xumbaaro calaa yani naswi lfaras faras dhadig inuu fuulo lita'tiya inay dhasho oo bibaqlin fa ina haada yuqalilu lkhayla farduhu yaraynaya maca ana manaaficaha aktaru min albiqaali walxamiir haddii uun yani faraskii la arkaba un dameer la saaro baqal uu dhalo fardihii tarankoodii baa yaraanay taa waa laga fiican yahay taa laga fiican yahay marka wax fiican maa riwaaya asxaabu sunan wey ataxriis bayna albahaa'imi allah subxana wa taala aymi wa darbihaa fii wajhihaa iyo wa lacnuhaa xaraamun ataxriish bayna albahaa'im iyo wa darbahaa garaacooda fii wajhihaa wejiga laga garaaco iyo wa lacnuhaa oo xoolaha oo la lacnado xaaraamun weeye intaba xoolaha in la isku diro waa xaaraan lama ogolo hele waxaan caqliga lahaynin haddana yacni dhibaato isu geystaan saa la isugu geeyo lama ogolo wejigaa in laga sumado ama laga garaacana lama ogolo xoolaha in la lacnado oo lacnad lagu tuurana lama ogolo waayo ay intaba waa xaaraan can ibni cabbaas waxaa laga wariyey radia allahu canhuma qaala wuxuu yidhi cabdullaahi bnu cabbaas naha nabiyu sala allahu calayhi wasalama nabigu wuxuu nahiyey can itaxriishi bayna albahaa'imi xoolaha in la isku diro ayuu nabigu nahiyey nahya taxriimi nahyigaana waa xaaraan liannahu idraarun dhibaato unbaa ka imaan biduuni faa'idatin wax faa'iidoo ka imaanaysa male laba neef oo adduunyo oo iscunay ama isdilay yacni waxba kuma sugna dee waa un dhibaato oo bilaa faa'idaa way rawaahu abu daawuud watirmidi wamara wamura cala nabiyi sala allahu calayhi wasalam nabiga waxaa lala soo maray biximaarin dameer qad wusima la calaameeyey fii wejhi wejiga laga calaameeyey dameer wejigiisa la calaameeyey oo wejiga laga suntay ayaa nabiga la soo mariyey faqaala wuxuu yidhi nabigu amaa balaqakum war miyuusa in soo gaadhin anii anigu lacantu inaan lacnaday oo man wasama albahiimata xoolaha ninka calaamaynhayo ama sumadayo oo fii wejhiha wejiga ka suntayo oo amase darabahaa garaacayo fii wejhiha wejiga ka garaacayo inaan lacnaday soo ma ogidin buu nabigu leeyay alayhi salaatu wasalaam marka xoolaha oo wejiga laga sumado wejigu waa maxaasinta yacni xayawaanka wey khalqigan ilaahay abuuray meesha quruxdiisa ay ku jirta waa wejiga marka wejigaa in laga sumado ama laga garaaco lama ogolo ay wuu lacnaday nabigu calayhi salaatu wasalam rawaahu muslim wa abu daawuud watirmidi wa kaana nebiyu wuxuu ahaa sala allahu calayhi wasalam fii safarin safar ayuu nabigu ku jiray fa samica wuxuu maqlay lacnatan lacnad buu maqlay fa qaala wuxuu yidhi maa haadihi lacnaddaa aan maqlaayo maxay tahay qaaluu waxay yidhaahdeen haadihi middaa fulaanatu heblo weeye lacanad raaxilatahaa hashi raaxiladoo ay saarnayd ayay lacnaday wey hash unbaa xoogaa yaro dhibtay malaha way u yar socon weyday markaasay lacnaday ay allaahuma lcanha ilaahu lacnad ku ridbay faqaala nebiyu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalama dacuu canhaa war alaabtiinna ka dejista alaabta saaran ayada u sheega oo wixii alaaboo kuu saaran kala degdhaha fa innahaa malcuunatun hasha waa la lacnaday neef malcuunaha inaad wax saarato ama aad ku socoto lama ogolo dee lacnad ilaahay meel lagu tuuray ku dhacday fa wadacuu canhaa alaabtii bay ka dejisteen qaala cimraan binu xuseen wuxuu yidhi radia allahu canhu saxaabigaa fa kaanii anduru waanoo fiirinaya ilayhaa hashi naaqatan xaalay tahay hal warqaa oo gaaf awey hal yacni waxay ahayd waayo hal cad oo bacad leh ayay ahaydoo alaabtii oo dhan baa laga furtay markaasay safarkeed ka dhex socotaa wax wax ku falaaya ma jiro waxaa nabigu alaabtiina ka qaatay buri waa la lacnaday marxaban rawaahu abu daawuud baa wariyey wa muslim wa lafduhu imaam muslim lafdigiisa wuxuu ahaa fakaanii araahaa waaba anigoo arkaya tamshiya iyadoo soconaysa fi naasi dadkay dhex socotaa maa yacridu lahaa axadun hal qofa oo usoo bambaxayo oo gaadinimo u isticmaalaya ama wax saaranaya ma jiro waa laga tegey waa laga tegey marka lacnadu ma fiicno lacnada macnaheedu waa ilaahay raxmadiisa allaha kaa dheereeyo weeye wax xayawaanka ilaahay nooc ahaadab ahaaday in la naclado lamaba ogolaba lacnada lama ogolo aya marxaban laa yajuuzu ma banaano alwatru iyo waljaras alwatru waljaras jarasku waxa weye waa bahalka dawanka la yidhaahdo ee lagu xidho sida yacni fardaha dameeraha iyo waxaasaa loo xidhaa bahalka dhow dhow dhowdhaha iyo dawankaa oo dadka qaarna shawlooda iyo waxaasayba u xidhaanbo waayahay marka waxaa lama ogola waa shay manhi ah watarkuna waxa weeye waa waxa sagar geela ay luqunta ugu xidhi jireenoo isha iyo waxaasuu ka celinayaa bay dhihi jireen isha iyo waxaas ayuu ka celinaya taasna haddee lama ogoloo tawakul la-aan baa ku suganoo inaad ilaahay tala saarataa la doonay waxaana il iga celinaya ama dhib iga celinaya haddaad aaminto waa khalad waay waa laga goynaya marka waxaas xoolaha hadii lagu can abi bashiir waxaa laga wariyey radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi kunaa waxaan ahayn maca nabiyi sala allahu calayhi wasalam nabiga miciisaan ahayn fii bacdi asfaarihi safaryaalkiisii qaar ka mida fa arsala nabigu wuxuu soo diray rasuula nin buu soo diray ila naasi dadku u soo diray walxaal hum dadkii fii mabiitihim meeshii ay baryeen xalay baryeen ayay degan yihiin laa tabqayanna yaysa baaqi noqonin fii raqabati baciirin neef geela luquntiisa qilaadatun qilaado oo waxa yani luquntaa loogu xidhay oo min watarin watar ah o amase qilaadatun yani oo yani ilaa qudicad hala gooyo wax alla wixii geela luqunta loogu xidhay oo watarkaa iyo waxaa la midka ehe yani laleeyahay geelu wax u tarayaa ama caynta iyo waxaasuu ka celinayaa ha laga jaro buri nabigu ha laga jaro waxba yaana ku arkin marka laba sababoodba waa loo nahayinayaa sabab waa midaasi qofku inuu aamino waxaana sharta celinaya inuu aamino waa khalad ilaahay baa wax celiye wey tan labaad waxa weeye waxa neefka luqunta loogu xidhay dhibaato kale inay u geysataaba laga yaabaayo haddii geed iyo waxa u galo waaba khatar dee neefkii dhib bay u geysanaysaaba waxa uu luqunta ka qabay baa laga yaabaa inuu geed u galabo yeel marmar wey yani waxaasoo kale ugu baktiya oo koortoo kale iyo waxaan qurqurta yani luqunta loogu xidhay iyo haddii geed ugu marmo khatar wey wuxuna shaygu shay adag onga inuu yahy rawahu halaa can abi hurayrata radi allahu canhu can nabiy sal alay wasalam qaala wuxuu yihi nabigu laa tasxabu lmalaa'ika malaa'igta ilaahay lama saaxiibaysa rufuqatan ama rufqatan jameeco fiiha fiigooda kalbun ay uu la socdo walaa jarasun dawan qolo safar ah oo meel socdo oo bahalkaa dawanka ah uu la socdo oo gaadiidka ay wataan baa dawankaa ku xidhan yahay ama ey bay wataan qoladaa malaa'igta ilaahay la saaxiibi mayso meel malaa'igta ilaahay ay ka dheeraatayna meel raxmataalla maaha ma fiicno marka midda kale bahalkan dawankaa balaayo yani waxa cadawi wax dhan buu kusoo raacsiinaya kumaqashiinaya wax fiicanba maaho waa la iska furaya waaas waaye malaa'igta ilaahayna ma jeclo waaba shay makruuha eyguna saasoo kale way isna faa'iido male w sidaan itikhaadkiisaba aan in la yeeshaba ayn u bannaanayn safar haddii la yahayna in la wato asna lama ogola w wax uu faa'iideynaya ma lehe rawaahu alkhamsatu ila albukhaariya yejuusu waxaa bannaan tasmiyatu ldawaabi xoolaha in magac loo bixiyo waa bannaanta magac gaar aha neefkiiba loo bixinaya waa loogu yeerayaa ka oo wax iska bannaan can sahl waxaa laga wariyey radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi kaana linabiy nabiga waxaa u sugnaatay sala allahu calayhi wasalama fii xaa'idina beertaannada wuxuu nabigu u joogay oo yani uu ku lahaa farasun faras yuqaalu lahu la yidhaha alluxayf magaciisa luxayf baa loo yaqaan marka beertaannaduu daaqi jiray halkaanuu u joogi jiray buu yidhi luxayf baa la dhihi jiray faraskaas luxayf marka fardo badan buu nabigu lahay magacyo fara badan bay lahaayeenoo dee xoolaha yani magac waa loo yeeli karaa rawahu albukhaariy wa qaala mucaad wuxuu yidhi radi allahu canhu kuntu waxaan ahaaday ridfa nabiyi sala allahu calayhi wasalam nabiga ayaan gaadiidkii la fuulay buu u fangalay calaa ximaarin dameer oo yuqaalu lahu la yidhahdo cufayrun cufayr la yidhahdo ridfiga waxaa la yidhahdaa qofka gaadiidka uu saaranya markaad gadaal ka fuusho oo meesha gadaasha dambe oo yani kooraha meeshan baalkiisan taagan yaa dhinaca dambe kaga fariisanaya moqotinka kooraha qaybtiisa dambe moqotin baa la yidhahdo yaa dhinaca dambe kaga fariisa marka radiif baa lagu magacaabaa qofkaas waa qof aad gadaashaada soo saartay oo aad fangelisay gaadiidkaagii baad soo saartay marka dameer nabiga uu lahaa yuqaalu lahu cufayr la yidhaha cufayr ayaa nabiga u fangalay oo la fuulay buu leeyay rawaahu albukhaariyu waabu daawuud can anasin radi allahu canhu qaal kaana fazacun bilmadiinati kaana fazacun qaylo iyo naxdin ayaa bilmadiinati madiine ka dhacday habeen fastacaara nebiyu nabigu wuu caariyeystay sala allahu calayhi wasalam farasan faras oo lanaa annaga noo sugnaaday anas binu maalik baa wuxuu leey faraska annagaa lahayn yuqaalu lahu waxaa la ohan jiray manduub magaciisana manduub baa loo yaqaan meel baa qaylo ka yeertay faras annagu aan lahayn buu leey annaga yani adeerka abi dalxa iska lahaaye oo manduub la yidhaahdo ayuu nabigu caariyeystoo la tegey nabigu salaqoon buu ahaa farda yani fardafuulku aad u yaqaanay faraskii yani dameerkii on yani waaya faraskii oon kooraysnayn oo iska caari ah ayuu nabigu fuulay oo ku dhacay meeshii qayladu ka yeerisay buu markaa nabigu aaday fa qaala wuxuu yidhi nabigu maan ra'aynaa min fazacin wa in wajadnaahu la baxran dadkii buu ka hor yimid markay qaylada dhacdeen dadkii soo baxbaxeen ba nabigu ashjaca annaasi buu ahaa dadka midka ugu geesisoon buu ahaaye mar alla markii lasoo baxay raggii ugu horreeyey meesha ay kusoo yaaceenbo nabigoo socdaa ka hor yimid faqaala wuxuu yidhi nabigu maa ra'aynaa min fazicin wax dhibaataa maana arag wax laga naxa ma jiraane wax dhiba ma jiraan buuri wain wajadnaahu faraskana waxaan ku ogaanay labaxran mid aad u badiyo oo badxoy oo aad u dheereeyo wey farasku marka hore wuxuu ahaan jiray mid badii ah oon meel gaaraynin buu ahaa waa la yaqaanayo manduub baa la odhan jirayoo wax meel gaarayaba maahayn markuu nabigu fuulay calayhi salaatu wasalaam bibarakatiibu wuxuu noqday asraca yani fardaha midka ugu dheereeyu noqday wain wajadnaahu labaxran waxaan ku ogaanay faraskii manduub ahaana mid aad u dheereeyey inuu yahay oy rawaahu albukhaariyu watirmidi waqad kaana waqad kaanat linabiy nabiga waxaa usugnaatay sala allahu alay wasalam naaqatun hal yuqaalu lahaa la yidhahdo alcadba tasmiyatu dawaab baan ku jirna xoolaha in magac loo bixin karo hal buu lahaa nabigu cadbo la odhan jiray cadbo magaceeda mid kaluu lahaa nabigu qaswaa la odhan jiray marka magacyaha xoolaha way iska bannaan tahay oo magac gaar ahaa loo bixinaya magacaasaa loogu yeeraya ayaguna inay isku aqoonsadaan waa laga yaaba markii magacaa loogu yeero sida lagu yaqaano rawahu lbukhaariyu wanisaa-i waliabi daawuud kaana nabiyu wuxuu aha sal alla alayh wasalam yusami alunsaa min alkhayli farasan fardaha midooda dhadig nabigu wuxuu ku magacaabi jiray faras buu dhihi jiray ay farasan buu dhihi jiray waqad kaana linabiy sal lay slam arbacatu wa cishruuna farasan labaatan iyo afar faras buu lahaa nabigu likullin minhumaa ismun yani may yumayizhu can gayrihi labaatan iyo afar faras buu nabigu lahaa mid la arka magac gaar oo kuwa kale looga garto iyo lahaa wey tajibu muraacaatu dawaab xoolaha in la ilaaliyo waa waajib dee in la dayaco maha xoolaha in la dhaqaaleeyo oo la ilaaliyo oo wixii dhiba laga celiyo shay waajiba weeye qaala allahu tacaala ilahay wuxuu leeya walkhayla walbiqaala walxamiira litarkabuuha waziina wayakluqu maa laa taclamuun walkhayla fardihii baan abuurnay buu ilaahay leeyahay iyo walbiqaala baqlihii iyo walxamiira dameerihii baan idin yeelnay oo idin abuurnay litarkabuuhaa inaad kortaan oo gaadiid ka dhigataan waziinatan quruxna waana kaga dhignay baa ilaahay leeyahay wayakhluqu maa laa taclamuun wixiina ogeynna ilaahay waa abuuraya subxaana wa tacaala wixii manaaficdiina ku jirto iyo yani waaa wixiina ogeyn oo dhan baa ilaahay idin abuuraya wy ay can abi hurayrata radi allahu canhu can nebi sal alay waslam qaal idaa saafartum haddaad safartaan fi lkhisbi wakti burwaaqa haddaad safartaan faacdul ibila geela siiya xadahaa dheefteeda min alard dhulka ay ku lahayd xoolaha ilaalintoodii iyo muraacaadkoodii baanu ku jirnaaye haddii wakti barwaaqo ahee roob alla soo safro in gaadiidka waddada un loo yani habeen iyo maalinba layska wado lama ogolo xoogaa baa la wadayaa marka xoogaa cabaartaba waa la daajinayaa de waa loo kaadinayaa waa markay saasaa lagu wadayaa faacdul ibila geela siiya oo xadahaa dheefteeda min alard gaadiidkao dhan baa looga wadaa maadaama gaadiidka uu geelo uun asal u yahay u horeeyo yaa marka geeli la idlaaqayo waxa weeye markaad yani dheefteeda dhulka ay ku leeyihiin de kolba xoogaa daajiyo kolba meel ku furo oo markay sii socdaan xoogaa ha sii daaqeeno wahaakada xoolo kaloo safar oo iyagu aan rarnayn hadday yihiinna dee waa lasii daajinaya tartiib baa loo wadaya wa idaa saafartum haddaad safartaan fi sanati sano abaar ah oo wax la qaadaba lahayn haddaad safartaanna fa asricuu calayha sayra socodka u dedejiya socodka un ku dadaala oo markii yani meeshii laga soo laga soo ambabixiyey markay laga soo wade xoogaa quwo iyo awood bay leeyihiin oo meesha ay wax ka cunayeen iyo cabitaankii iyo wixii awood baa ku jirta soo maha intay awoodda leeyihiin jidka gudbiya meel lagu istaajin male markaas haddii hadda la celceliyo meel lagu furo maxaa faa'iidaha day waxba cunayn markaa waa la gudbinayaa ha socdeen marka wa idaa carastum bileyli habeenkii haddaad degtaanna habeenkii meel haddaad degtaan oo inaad baridaan aad doonaysaan ama xoogaa inaad meel yani aad ku nasataan aad doonaysaan fajtanibu ariiqa waddada ka fogaada buri nabigu alayhi salaatu wasalaam jidka caawo dhan si loo soo dheelmanayo jidka qarkiisa laguma furto waa laga fogaadaa waddada cabaar baa laga leexanaya intii xoogaa ah yaa laga soconaya maxaa looga tegayaa waddada fa inahaa ma'wa lhawaami bileyl wax alla wixii wax dhibo o dhan baa habeenkii waddada soo qaaday dugaaga xataa habeenkii waddadu iska soo qaadanayo soomar bal intaas wax ka heshaa buu leey habeenkii o dhan waa isaga dhabaynaya dugaagi iyo yani dugaaga o dhan waa waddadaasay qaadaya xataa halaqyaha iyo waxa yar yarkee wax qaniino o dhan waddaday soo seexanayaan habeenka waxa mu'diyaadkao dhan bannaankay usoo baxayaan tuig buu iska socdaa jira waddada iska hayo dee duurkaa iskama mari karee waddaduu iska hayaa marka adoo iska jiifo meesha inuu kaasoo duldhacaa laga yaabaa ka fogow waddada ya meel xoogaa u jirta ku furo rawaahu muslim wa abu daawuud watirmidi wa mara nabiyu sala allahu alayhi wasalam nabigu wuxuu soo maray calaa baciirin buu soo maray riti qad laxiqa dahru dhabarkiisa uu ku dhegay bibadnihi calooshiisaa waxay ku dhegtay dhabarka aad buu u baahan yahay ninkii lahaabaa ku dacatiyey oo marka wuu dhibaateeyey qaala wuxuu yidhi nabigu ittaqu llaha war ilaahay ka baqa fii haadihi albahaa'im xoolaha kan ilaahay kaga baqa almucjamati oo iska aamusan oo aan hadlaynin wax dhibaatoo sheeganaysa ma jirto ma hadlayaan wax walba way hadda hadday nagu hadlaan waa khatar ogow dhibaatadaa loo geysanayay iyo ciqaabtaa lagu hayo farkabuuhaa fuula buu yihi nabigu saalixatan xaalay tahay ayadoo rukuubka u suubato oo intii la cayiliyey fiican oo wanaagsan fuula wa kuluuhaa cuna saalixatan xaalayta markaad qalanaysaanna wax qalooyada u suubata ha noqoto oo neef dee buuran oo wanaagsan ha noqdo haddaad baktiisaan oo maantao dhan aad raranayso marna aad fuulayso rukuub ka dhiganayso haddana waxba cunta aada u ogolayn soo ciqaab maaha waa dhibaato wey lama ogolo xoolaha in la ciqaabo wa dakala nabiyu sala allahu alayhi wasalam nabigu wuxuu soo galay xaa'idan beer oo lirajulin nin uu iska leeyahay min alansaari ka mid a beer buu nabigu soo galay beertaa nin ree ansaareed aha lahaa fa idaa jamalun ritibaaba ku xidhan beerta dhexdeeda ritibaa ku xidhan falamaa ra'a nabiya sala allahu alayhi wasalama ritigii markuu nabiga arkay calayhi salaatu wasalaam markuu nebi maxamed arkay xanna wuu ololay wadarafad caynaahu labadiisa indhoodna waa ilmeeyeen xayawaanka xataa nebi maxamed wuu garanaya sala allahu alayhi wasalama markuu nabiga arkay ayuu yani wuu ololay geelu yani weliba awrta yani saasoo kale markii xarigga lagu celiyey wax guux olol la yidhaahdo xoogaa yara olol ku jiro ayuu samaynayaa markaasuu yar ololay oo aka labada indhoodna wuu ka ilmeeyey xataa markii shaksi arkaan xooluhu ayagoo geed ku xidhan iyo ayagoo sa-ay markuu qof ku soo baxo saasoo kale ay u ololayaanoo xaggiisiba usoo dhaqaaqayo usoo anqaltaagayaayo bal in xariggaa laga furo ama wax loo keeno aka faataahu nabiyu sala allahu calayhi wasalam nabiga ayaa u tegey famasaxa difraahu halkaa tawaadu uu nabigu ka masaxay dibrow waa tawaada meeshaa madow fasakata wuu aamusay ritigi faqaala wuxuu yidhi nabigu man rabbu hada aljamal wartigan yaa leh liman hada aljamal wartigan yuu u sugnaaday yaa iskale ritigan fa jaa'a fatan wiil dhallinyaro ah yimid oo min alansaari ka mid a faqaala wuxuu yidhi liya yaa rasuula allah anaa iska leh ritiga anaa leh qaala wuxuu yidhi nabigu afalaa tattaqi allah war ilaahay miyaada ka baqaynin fii hadihi albahiima xoolahan miyaada ilaahay kaga baqaynin allatii mallakaka allaahu ilaahay uu ku mulki siiyey iyaha ayada xoolahan ilaahay uu gacanta kuu geliyey oo tasarufkooda iyo maamulkooda ilaahay ku siiyey miyaada ilaahay kaga baqayn hadda geelaad aragtay oo intaa aragtay la eg ilaahay baa noo jilciye hadduu iska dhaqaaqoo jeesta haddaan isugu tagna miyaan qaban karnaa wax la qaban kara waa la celin kara maaha ilmo yaroo toban jiraa maanta o dhan kolba dhinac u hogaaminaya mar wuu fariisinayaa mar wuu kicinayaa mar wuu garaacayaa ilaahay baa noo jilciye waxaan wax anagu oon tabar u hayno maaha marka ilaahay baa idin milkisiiye oo gacanta idiin geliye miyaada ilaahay kaga baqayn fa innahu asagu shakaa wuxuu sheeganayaa ilaya aniga wuxuu ii sheegtay annaka adiga tujiicuhu inaad gaajo ku dishay wa tud'ibuhu shaqada iyo rarkana aad ku daalisay aad aad ugu daalisay maanta oo dhan wuu rari ma daynaya wax culusun buu maantanu ku shaqaynayaa waxna afka ooma saaray hadda miyaada ilaahay kaga baqayn ya marka xooluhu sidaa weeye dadka maaragtay yani dadka reemiya xoolaha way kala dhaqaaleen ogyihiin nin baa maantao dhan iska rari uun xoolaha maantao dhan dili uun waxwadi uun markuu rarayo meel waxayna wuxuu qaadi karin u gelayaa xaaraan wey waxaas lama ogolo wuxuu qaadi karaa neefka in la saaro wey wuxuuna qaadi karin in la saaro lama ogolo gaajo iyo dhibaato inaad ku dishana dee lama ogolo ya inaadun xoogaa korka ka salsalaaxdana lama rabo dee xoolaha una dee lama caabuda waa lagu intifaaciye inaad ku intifaacdaa ilaahay noo yeele ya inaad un haddee iska un maaragtay un aad un daksiga ka celisana ma aha laakiin xoolaha waa inaad dhaqaalayso kuna intifaacdo wey waad raranaysaa waad rukuubsanaysaa adiga naftaadaa sii fuulaya markaad meel u soconayso dadka waad yani waad waad waxbaad ugu taraysaa wixii uu qaadi karo laakiin inaad cadaabto maaha wuxuusa qaadi karina ma saaraysid inaad gaajo ku dishana lama ogolo waa xaaraan wey rawaahuma abu daawuud labadaa riwaayabo abu daawud baa wariyey can abi hurayrata radi allahu canhu can nabi sal alay wasalam ana imra'ata naag baqiyatan oo zaaniyad ah naag zaaniyada baqiya ra'ad waxay aragtay kelban ey fii yowmin maalin xaarin aad u kulul maalin kulul oo yacni oon jiro yudiifu eygaasoo yudiifu wareegayo bibi'rin ceel buu saa ugu wareegaya ceelka karkaarkiisi mana geli kara dee oonna dee naftaa kala baxayso qad adlaca lisaanahu carabkuu soo raariciyey min alcadash min ahlicadash oon darteed baa carabka la raaricinaya eygu markaasay aragtay waxay tihi oon eygan own umbusaa la yeelaya ogow fa nazacad lahu waxay u siibtay bimuuqihaa khufkeedii khufkii ay lugaha ku qabtay bay soo siibtay markaasay intay ceelkii la gashay bay biyo ugu soo dartay way waraabisay faqufira lahaa waa loogu dembi dhaafay naxariista fiiri naagtaa waxay eego zaaniyad bay ahayd baqiya min baqaayaa bani israa'iil kuwa jirkooda ganacsada ee ilaahay xariggiisa goostay bay ahayd marka maxaa loogu naxariista naxariistaas yar ee ay eygaa u naxariisatay yaa loogu naxariistay asxaabtu nabiga calayhi salaatu wasalaam way su-aaleen oo waxay yihi rasuulka ilaahayow waxa bahaa'imta xoolaha yani bahaa'imtama waxaan ka helaynaa ajir haddaanu yani ixsaan u samayno wax alla wixii beer qoyanba u saaxiiba ajir buu leeyahay buri nabigu calayhi salaatu wasalaam ya marka makhluuqa ilaahay oo dhan raxmad inaad kula dhaqantaa la doonayo waxaa xayawaanka iyo maalaya caqilka iyo waxaa duurjoogta iyo waxaas oo dhan iyo waxaa la rabaa inaad u naxariisato waxaad un u samayn karto ixsaana u samee u naxariiso iska quudi oo biyaha meesha u dhigo wax dhacaama sii oo waa kaa rawaahu muslim baa xadiidkaa wariyey fii qatli xayaat ayuu ku wariyey aadaabu rukuub rukuubka aadaabtiisa weeye marka yacni gaadiidka la fuulayo waxa sunnada ahoo in la akrista ay sunnada tahay iyo aadaabta loo fuulo qaala allahu tacaala litastawuu calaa duhuurihi uma tadkuruu nicmata rabbikum litastawuu inaad ekaataan calaa duhuurihi yani maa tar calaa duhuurihi duhuuri maa tarkabuun waxa aad koraysaan oo gaadiidka aad dhabarkiisa inaad ku ekaataan baa ilaahay kugu yeelay uma tadkuruu aad xustaanoo nicmata rabbikum rabbigii nicmadiina aad xustaan ida stawaytum calayhi markaad ku ekaataan oo wa taquuluu aad tidhaahdaan subxaana aladii sahara lanaa haada wamaa kunna lahu muqriniin wa innaa ilaa rabbina lamunqalibuun waa sunno markii yani gaadiid aad fuusho inaad si ducada akrisato aayaddaasaad akrinaysa subxaana waxaa nazahan aladii macbuud sakhara lanaa noo sakhiray haada wamaa kunnaa ma aan ahaynoo muqriniina mudiiqiina kuwo kara lahu annagu awood oomaana yeesheen haddaan ilaahay noo sakhirin wa innaa anagu ilaa rabbinaa rabbigaana xaggiisa umaa lamunqalibuuna u noqonaynaa xag ilaahay umbaa naloo celinaya can buraydata waxaa laga wariyey radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi baynama nabiyu sala allahu alayhi wasalama baynamaa waqti annabiyu sal alay wasalam yamshi uu soconayo jaaa rajulu nin baa u yimid wa macahu ximaarun dameer buu wadaa ninkaas dameer buu wadaa fa qaala wuxuu yidhi ninkii yaa rasuula allahi irkab fuul dameerkan allaan kuu soo wadayo ful wa ta'akhara rajulu ninkiina gadaal buu maray fa qaala rasuulu llahi wuxu uhi sal alla alayh wasalam laa anta axaqu bisadri daabatika mini daabaddaada adaa iskale dameerka soo maaha dhinaca hore adaa iiga xaqnimo badan adigu horay fuul anigu aan gadaal kaa fuule ilaa an tajcalahu lii dee inaad ii xalilayso adigu aad ii idmayso mooyaane qofka gaadiidka laa inuu horay maro ku fiican mar hadduu kugu ikraamay oo inuu ku qaado uu doonayo horayda asaga u dah isagaa gaadiidkii iska leh qaala wuxuu yidhi ninkii fa innii anigu qad jacaltuhu waan yeelay laka adiga adaan kuu yeelay waan kuu xalilaye fuul fa rakiba markaasuu nabigu fuulay calayhi salaatu wasalaam markaa de aadaabtay ka mid tahay qofkii wax kugu ikraama gaadiidka asagu watay horayda asagaa iska leh qofku hadda hadduu gaadiid gaari wato uu ku qaadayo shirka hore asaga u dah horay ha fuul asagu isagaa iskale gaarigi isagaa watee adiguna gadaal ka raacde ya mar haddii un xoogaa lagu qaadayo lu igraamay inaadun horay iska jeclaato maaha qaybta dambe fool ninka asagaa gaadiidka leh saa ku caqnimo badan ilaa inuu kuu idmo yidhahdo mo ilaa ilaa adiga un horay mar anigu gadaal baa marayahay saa kugu amro mooyaan rawaahu abu daawuud baa wariye tirmidi waliabi daawuud nahaa rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalama rasuulka ilaahi wuxuu nahiyey can iljalaalati fi libil an yurkaba calayha can iljalaala neefka jalaalada la yidhahdo geela ka mida waa waxa yani qashin cunka xaarka iyo waxaas cuno wey jalaalada midda magaalada iyo meelahaas ka joogto oo tuulooyinka korkooda un taagtaagan iyo meelahaas ka taagan neefkaasoo kale an yurkaba calayha in la fuulo nebigu waa nahiyey nahyiguna waa nahyu tanziih xoogaa waa laga fiican yahe neefkaas saxarada iyo qashinka cuno hadhow markii jid lagu galo wuu soo dididaya dhiidkiisuna waa uraya hilibkeedana saasoo kale waa karaaha neefka xaarcunka in xoogaa la daajiyo oo markaas intii cunto fiican cabaar la daajiyo wixii xumaa uu ka baxa jirkiisaoo uu galo mooyaan qalashada xataa waa laga fiican marxaban kitaabu zayd waladcima ayaan kusoo marnay horey baan kusoo marnay halkaas can cabdillahi waxaa laga wariyey ibnu jacfar radi allahu canhuma qaala wuxuu yidhi kaana nebiyu wuxuu ahaa sala allahu alayhi wasalama ida istuqbila min safarin nabigu mar alla markuu safar ka yimaado istuqbila bina waa nalala qaabili jiray carruurta yaryar iyo waa laga hortegi jiray nabigu markuu safar ka yimaado wey fa ayunaa istuqbila mid alla midka anagii u horeeyo awalan jacalahu amaamahu hortiisuu saari jiray carruurta nabigu uu soo qaadi jiray mar alle markay ka hor imaadaan gaadiidkii uu saaran yahay soomaa midka u horeeya horaydiisuu saari halkan hore ku fadhiisanaya marxaban fastuqbila bi anaa marka la yani layla soo qaabilay anaa u soo horreeyey wax nabiga u imid buu leeyahy cabdullahi binu jacfar baa dhahay fajacalanii amaamahu markaasu hortiisa isaaray nabigu uma istuqbila bixasanin ow xuseenin xasan iyo xuseen midkood baa haddana yaa yimid oo gadaal ka yimid fajacalahu khalfahu gadaashiisuu saaray dee midka soo hormaray unbaa horayda ku xaqlinooda soo maha canugii usoo horreeyey unbuu horay saaraya midka ka dambeeyana gadaal buu saari fajacalahu khalfahu gadaashiisuu yeelay fadakalna almadiinata magaaladii baan soo galnay wa inaa anagu lakadalika annagoo saddexda anadii saa u saaran nabiga midka annana horay ka saaran yahy midna gadaal uu aligaadiid ka saaran yahay ayaan soo galnay magaaladii madiino maxaa laga qaadanaya xadiidka gaadiidka haddayna wax dhibaataa ku ahayn inaad dadka qaadi karto laakiin hadday culays ku taho ayna idin qaadi karin inaad ku cadaabto ma ma qaadayso hadday qaadi karta laakiin waa saari rawaahu abu daawuud baa wariye muslim can anas waxaa laga wariyey radi allahu canhu qaal rakiba nabiyu sala allahu alayhi wasalam ximaaran nabigu dameer buu fuulay calaa ikaafin buu ku fuulay ikaaf waa kooro kooraha caadigaa wax lagu fuulo wey calayhi koorahaas korkiisa qadiifatun qadiifad baa saa loo waxayey baal yaroo sijaayada ama qadiifad baa la saaray fadakiyatun meeshaa fadakiye loo nisbeeyey dhulka magaalada fadakiye la yidhahdo ayaa lagu sameeye wey aa meel madiine aan ka dheerayn oo laba maalin baa loo soconaya magaalada fadag la yidhahdo marka meeshaasaa lagu sameeyey kadifadaasaa saa loogu kurfidiyey kooraha markaasuu nabigu ku fadhiistay wa ardafa usaamata usaama ayuu fangeliyey wara'ahu gadaashiisa usaama binu zaydna gadaashiisuu saaray wa canhu waxaa laga wariyey can anasin qaala wuxuu yidhi aqbalnaa maca nabiyi sala allahu alayh waslam nabiga maciisaan soo qaabilna min khaybar khaybar baan ka nimid wa inii anigu la radiifu abi dalxa abi dalxan radiif u ahaa gadaashiisaan saarnaa abi dalxa waa adeerkii hooyadii buu qabay umu sulaym anas hooyadii wa bacdu nisaa'i nabiyi sala allahu alayhi wasalama nabiga haweenkiisii mid ka mid ana radiifun lahu nabigana waxaa gaadiidkiisi hashi uu saarnaa la saarnay mid haweenkiisi ka mid ah yaa nabiga gadaal u saarnay fa casarat inaaqatu hashi baa turanturootay hashi yaa kuftay faqultu waxaan idhi buu yidhi almar'a war war islaamta qabta hashi hadday dhacday dee nabigii iyo islaamta xaaskiisii way isla dhaceen hashi baa gab tiro jilbaha lagu dhufatay marka dhinac bay u- u duuleen faqaala sala allahu calayhi wasallam nabigu wuxuu yidhi innahaa ummukum war hooyadiin weeye qabta fanazaltu waan degay buuhi anas fashadadtu raxla rarkii baan u adkeeyey si fiican baan ugu raray bu hash ya warakiba nabiyu sala allahu calayhi wasalam nabigu waa fuulay hashi buu fuulay falamaa ra'a almadiinata markuu arkay qaala wuxuu yidhi aayibuuna taa'ibuuna caabiduuna lirabbina xaamiduun ha, marka safarka laga soo laabto ee magaaladaadi aad ku soo baxday iyo waddankaagi ayaad akhrisanaysaa ducada aayibuun baan nahay kuwa soo laabtay taa'ibuuna lirabbina rabbigeennaan u toobadkeennay caabiduuna lirabbina baan caabudaynaa xaamiduuna lirabbina rabbigeennaan ku mahadinaynaa wa. rawaahuma albukhaariyu can abi hurayrata radi allahu canhu can nabi sal ly slam qaal iyaaya an tattakhiduu duhuura dawaabikum manaabira iyaaya waxaan inkaga digayaa bur nabigu iyaaya waa taxdiir sida u badnayd ee agtarkayd waxa weeye bi- yani bisiiqati alkhidaab in lagu keeno iyaakum wakada iyaaka wakada waxaasaan kaaga digaya marka hadda waxay ku soo arortay siiqatu takalum iyaaya waxaan inkaga digayaa an tattakhiduu inaad ka yeelataan duhuura dawaabikum daabadihiinna dhabarkooda manaabira mimbar gaadiidka intaad istaajiso inaad korkiisa isaga fadhiisato ood ku khudbayso korkiisa ama markii la khudbaynaya korkiisa aad ku fadhido oo iska dhegaysato taa lama ogolo hayla xoolaha wa- dhib bay ku tahay markay taagan yihiin in lagu dul fadhiye markay socdaan unbaa lagu soconayaa mooyaan fa ina allaha ilaahay inamaa sakharaha lakum wuu idiin sakhiray lituballiqakum inay idin gaarsiiso ilaa beladikum beledkiinni ilaa beledin beled beledkoo lam takunuu ina ahayn baaliqihi kuwa gaaraya ilaa bishiqi anfus meel dhibaato un ma ogi ina gaari karin lug ina ku gaari karin inay idin gaarsiisay saa ilahay idinkugu talagal laakiin inaad mimbar ka dhigataan oo ku dul fadhiisataan maya wa jacala lakum larda wajacala lakum ilaahay wuu idin yeelay alarda ardadii facalayhaa un aayahay faqduu xaajaatikum facalayhaa ardada dusheeda faqduu xaajaatikum xaajadiinna ku guta markaad yacni aad wax khudbaynaysaan ama wax dhegaysanaysaan ama aad degan tihiin ardadaa ilaahay inkugu talagale oo marnaba iga kacan ku dhahaynine ardaha iskaga dul fadhiiso xaajaadkaaga ku dhammayso gaadiidka laakiin ku soco un markaad socod ku jirto meeshii dhibaatada oo dheere dhulkii fogaa oo dee daal iyo dhibaato mooga aada gaari karin meeshaa ku gaar laakiin ha ku kor fadhinin isaga naftiisa naxariis buu u baahan yahay wa canhu waxaa laga wariyay can abi hurayrata can nabi sal lay slam qaala wuxuu nabigu takuunu ibilun lishaya- lishayaadiin takuunu ibilun geel baa jira lishayaadiina shayaadiinta iska leeyihiin wa buyuutun guryo lishayaadiin geel shaydaanna wuu jiraa guryo shaydaanna way jiraan buri nabigu calayhi salaatu wasalaam fa amaa ibilu shayaadiin shayaadiinta geeleedu geela shayaadiinta ibilu shayaadiin geela shayaadiintu faqad ra'aytuhaa waan arkay buuri nabigu anigu waan arkay kuwaas yakhruju axadukum axadkiin baa baxayo bijaniibin macahu bijaniibin buu la baxayaa mid la dhinac taxaabay macahu maciisa janiibka waxaa la yidhahdaa neefka markaad wadato neef kaleeto oo aad yani iska caddaysin ahoo aad ku garab xirtay ama aad garabka ku garab wado iska garab socdaa janiib baa la leeyahay waa la garab taxaabayoo ama xariggii baa saa u haysaa uu garab socdaa ama waad kula xirtaybo sida dabarka dabarka lagula xiro oo kale kan garab socdo kaasoo yacni aan loogu talagelin maaragtay inuu neefkan awooddiisa uu yacni kaalmeeyo ama culayska uu la qaado ama uu yacni aan loogu talageline waa iskaga garab xirtay un faqad ra'aytu awaanarka yakruju axadukum baa baxaya bija- bijaniibaatin oo macahu bijaniibaatin buu macahu la kuwaa lagu garab xidhay oo la garab taxaabay waa la garab taxaabay yani waa lagu garab xidhay wey way garab socotaa yani taas waa tafsiir tafsiir labaad waxaa weeye bijaniibaatin yani halawan wanaagsan oo qurqurux badan oo cayiloon oo wanaagsan yuu macahu maciisa wadaa qad asmanaha uu cayiliyey falaa yacluu baciiran minha falaa yacluu baciiran minha wuu cayilay oo wuu dhaqaalaynayaa oo riti xataa uma ogola inuu abaahiyo oo wax ka hormari karo ama neef ka qiimo badan ama ka koreeya ma jiro wayamuru wuu soo mari biakhiihi walaalkiisa muslimku wuu soo mari qad inqudica bihi asagoo gaadiidkii intuu ka ka dhintay ama ka garbabeelay gaadiid la-aanay ku dhacday falaa yaxmilu ku xumbaari maayo oo ma ogolo de kaasa de waa ibilu shayaadiin haddaan lagu intifaacayni maxay yihiin muslimiinta haddaan wax loogu taraynin adigana aadan ku intifaacayni dee waa ibilu shayaadiin buu nabigu ku sheegay kaas xoolaha noocaas oo kaleeta xoolahaan la intifaacsanayni baraka male xoolaha in la intifaacsanaa loogu talagal waa in neefka la maalo oo la rarto oo gaadiidkii dadka lagu anfaco oo baa xoolaha lagu talagelay maogiye haddaadun waa iska hayno waa iska dhaqaalayno qofna oma ogeli ya ritigan weligey waan iska haysanaya waan dhaqaalaynaya anigu oma baahnay adiga gaadiid kale aad leedahay awrtaadii baa carari ka badatay hal qofa inaan gaadiid ceesi u siiyana ma ogeli muxuu kuu tiri haddee ya waa riti shaydaani muxuu kuu tiri meeshuu iska joogaa berrina kudkii unbaa dili maxaa faa'iidaa ya wa amaa buyuutu shayaadiina shayaadiinta guryahooda falam an aha anu weli ma arag laakiin way jiraan wey oo waxaan la dheebsanayn waxaan la dheebsanayn dhoon waa xoolo shaydaan buu noqon ya haddaad meeshii la arkaba guryo ka dhidhisto maxay kuu tari waxaas ma faa'iido lahayn guryaha maba la badiya dhismahaas lama badiya ma fiicno wey qaala saciid wuxuu yidhi ninkaa la yidhaha saciid ibnu abi hind ruwaadda xadiidkuu ka mid ah yaquulu wuxuu leeyahay laa uraaha u malayn maayo guryahaas ilaa haadihi ilaa haadihi alaqfaas allatii tustaru bidiibaaj anigu waxaan u malaynayaa guryaha uu nabigu sheegay bahalkan hawdajka la yidhaha hawdaj waxaa jira bahalka geela lagu fuulaa la yidhaha hawdaj mixmalna waa la yidhahdaa anigu waxaan u malaynaya waa hawdajkan oo la qurqurxiyey oo xariir intii lagu wareejiyey xariir lagu qurxiyey kaas waa yani waa buyuutu shayaadiin zamanka nebiga ma jirin laakiin waktiyihii ka dambeeyey baa la bilaabayoo dadka boqorada iyo kuwa xoogaa hantida leh yaa int yani yaa ku tarafuhaadi oo waxa rukuubka geela iyo lagu fuulayo yay xarxardayaanoo markaasay xariir kor iyo hoosba ka marinayaan waxaas waa buyuutu shayaadiin gaadiid un lagu fuulayo lagu safraayo maxaa xariir loogu qurxinaya rawaahuma abu daawuud baa xadiidkaa wariyey almusaabaqatu cala dawaat jaa-izan way bannaan tahay waayo almuqaalabatu fi alcadwi waaljaryi fii masaafatin macluuma tartanku waa bannaayey daabadaa lagu tartamaya ama daabadihii baa la tartansiinaya wa tajuuzu way bannaan tahay calaa maalin macluum maal baa xataa yacni waayahay liman yasbiq qofkii tartamayey waa la siin karaa maal haddii qofkii badiyo wey wa hada min jihati alimaami ow waaxidun min annaas hadduu ninka madaxdaa yidhaha hala tartamo ninkii u dheereeyay intaasuu leeyahay waa saxiix ama ninkii madaxweynaha naa'ibkiisa aha ayaa sidaa yidhi way bannaan tahay oo amase waaxidin min annaasi oo waaxidin min yani min annaas qof dadka ka mid ah nin baa wuxuu yidhi hata hala tartamo ninkii dheereeyay intaasaan siinaya waa iska bannaan tahay iyaduna laakiin labada tartamayso labada tartamayso midkood baa bixin karo laakiin labadoodu inay wax isla bixiyaan lama ogol midkood laakiin wuu bixin karaa midkood hadduu yidhaahdo aniga haddaad iga badisay intaasaan ku siinayaa haddaan kaa badiyona dee waxba hay siinin aduu waxba hay siinin laakiin haddaad aniga iga badisay intaasaan ku siinaya waa saxiix waxaa la diidi laakiin intaasaa aniga iga shardi aan bixinaya adiguna maxaad bixini intaasaan bixini taas lama ogol hal suuray ku bannaan tahayo hadday qof kaloo saddexaad meesha kusoo daraan adigu intaasaad bixin anigana intaasaan bixin sooma nin saddexaad baa lagu soo daray meeshii oo labadii lacagoodba loo dhiibaya asaga naftiisuna tartanku idinla gelaya haddaa marka adigu dheerayso waa isku qaadani labadii hadduu asagu kaa badiyana isku qaadani kii aad dhexdiisana yeesheen hadduu adigu idinka badiyana ya de asagii waaba idinka dheereeya sooma marxaban marka saasay ku banaan tahay haddii kale middan kale shardiga ah aduu maxaa kaa shardi aduu maxaa ka shardi labadooda keliya lama ogola taas ya ay can ibni cumar waxaa laga wariyey radi allahu canhuma qaal saabaqa nabiyu sala allahu alayh waslam nabigu wuxuu tartansiiyey bayna alkhayli fardihi allatii qad udmirat la caateeyey oo la boglaalay fa arsalahaa min alxafyaa wa kaana amaduha taniyat alwadaac fardaha laba nooc wey fardaha la bog udmirad la leeyahay fardaha marka horaa la dhaqaalaynaya cuntadaa loogu dadaalaya waa la cayilinaya markay si fiican u cayilaan xoogaha dhowrkoo beri baa haddana cuntadiiyo biyihii lagu yarayn tartiib tartiib baa lagu yarayn marka neefku asagoo aad u ladanaa hadduu laba beri la yar gaajeeyo xoogaa wax yar wax yar baa laya siinaya la yar gaajeeyo xoogaa asaga dhan wuu isku saloogmayaayo markaasuu bog biyihii wax intay ka baxaan uu bog dhuumaya awooddii iyo tigaadina wuu leeyahay biyihii iyo balaqbalaqdiina waa ka ba'aysaa waa fardaha kuwa ugu dheereeya marka waa la orsinaya markaas marka ugu dheereeyaan wey ama asagoo sidiisa u cayilino biyuhu ka bixaan hala orsiya hadii la meel ma gaaray ya marka hore intii la cayiliyo yaa haddana xoogaa waa la idmaarin kuwaasuu nabigu tartansiiyey oo fardaha kuwa ugu dheereeye min alxafya meesha xafyo la yidhaahdo wa kaana amuduha saniyat alwadaac xafyo iyo sanadilwadaac dhexdooduu tartan ku geliyey faqultu limuusa baa waxaan u idhi fakam kaana bayna dalika meeqaa udhaxaysa qaala wuxuu idhi sittatu amyaal aw sabcatun waa toddoba mayl ama waa yani lix mayl intaasaa la tartansiiyey wa saabaqa bayna alkhayli allatii lam tudamar midda aan man ilmaarka lagu samayninna nabiguu tartansiiyey fa arsalahaa min saniyat alwadaac wa kaana amaduha masjidu bani zurayq saniyat lwadaac iyo masjidu bani zurayq inta udhexaysaa kuwii kalena la orasiiyey qultu waxaan idhi fakam bayna dalika intee udhexaysa qaala wuxuu yidhi milun aw naxw taas ayadoo hal mayl bay ahayd oo kuwan ma ordi karaan dee orod dheer ma geli karaan marka fardaha in noocaa la yeelo oo la taba tababarka lagu qaato oo la tartansiiye oo dadka naftooda yacni salaaqoonnimada iyo waxa la baro oo tadriibka fardaha lagu ordo oo yacni waa loo baahan yahay si hadhow dagaalka si fiican loogu galo ya islaamku ma aha wuxuun iska emer oo iska un baaluula mehe moogtahay tababar buu qaadanayaayo isticdaad baa loo samaynaya gaalada waa la tababaranaya ya rawahu lhamsatu xadiidkaa shantii baa warisay can anasin radi allahu canhu wa kana ibni cumar wuxuu ah miman saabaqa fiiha dadka ku tartamayay buu ka mid ah cbdullah bin cumar wuu ku jiray can anas radi allahu canhu qaal kaana linabiy nabiga waxaa usugnaatay sal lay slam naaqatun hal tusamaa waxaa lagu magacaabi jiray alcadba hal buu ahaa nabigu cad baa la odhan jiray laa tusbaq weligeed lagama hormarin ha la socdo haddii la yidhaahdo iyo ha la ordo haddii la yidhahdo hasha ugu dheeraysa hayd geela ee socod badano cajiib ahayd fa jaa acraabiyun maalin maalmaha ka mida sidii un loogu yaqaanay hasha nabiga inay un geela u haysato wax ka hormari karaba uusan jirin ee asxaabtuna maba jeclayn nabiga laga hormare hasha nabigaaba laakiin ugu dheeraysayba geel ugu dheeraysay fa jaa acraabiyun mid reer baadiye ah oo calaa qacuudin qaalin saaran unbaa yimid ya mid reer baadiye oo qaalin wato qaalinkuna sho waaba qaalin khatar ah fa sabaqahaa hashi buu ka hormaray hashi nabiga aayarun buu xuf ku agmaroo waaba tegey bu fashaqa daalika cala lmuslimiin muslimiinta way dhibtay qaalinkan hasha ka hormaray way dhibsadeen maxaa yaele hasha nabiga in laga hormaro maysa jecleen xataa carafow nabigu wuu gartay oo karaahadii buu ka dareemay asxaabtii inay dhibsanayaan fa qaala wuxuu yidhi nabigu asagoo asxaabtii qancinayo xaqun cala allah ilaahay waxaa xaq ku aho uu ballan qaaday allaa yartafica shay-un shay inuuna soo kor noqonin oo min addunya addunyada ka mid a ilaa wadacahu wuu dejin shay hadduu un madaxa la baxo oo weligiiba un haysto un uu soo baxo marka dambe waa ula dejin ogo marka hasha iska daaye wax badan bay geela haysatee ya maanta laga hormaray saasuu nabigu yidhi alayh salaam rawahu lbukhaariyu xadiidkaa wariyey wanasaa'iyu can caaishata waxaa laga wariyey radi allahu canha qaalat waxay tidhi kuntu maca nabiyi sala allahu alayhi wasalam nabigaan la socday fii safarin safar baa nabiga la socday fa saabaqtu nabigaan la oratamay tiri marka waa lugi ogow waa la degan yahay meel baa la degan yahay marka banaanka unbay u baxeenoo nabigu xaaskiisa caaisho yidhi kaalaan orotanay fa sabaqtu markaasaan calaa rijlaya orod baan kaga dheereeyey tiri de caaisho way yarayd wax yar bay ahayd soo maa canugu yar bay ahayd markaana waa intayna hilibka iyo waxba yeelanin bay ahaydo nabiguna dee waa ka weynaa orad unbay ku agmartay oo ka dheeraysay shib buu ka yidhi nabigu falamaa xamaltu xamaltu laxma hilibka markaan xumbaaray bay tihi waktiyihii dambe dee xoogaa oo layar ladnaaday oo dee waa dumarna wax iska cayili oge ya markaa hilib ifuulay yuu yidhi kaala aan orotane saabaqtu waa la orotamay fa sabaqanii waa iga dheereeyey tiri nabiga alayhi salaatu wasalaam ya orod buu igu agmaray fa qaala wuxuu yidhi nabigu haadihi middan bitilka sabqati tii beriga aad iga hormartay bal udhig ay ay tilka bitilka saas wey soo adigu berigii maada dheerayn dee anigan haddan kaa dherin waa kaas nabiga calayhi salaatu wasalaam cishradiisii wanaagsanayd bay ka mid tahay haweenka yani dhaqanka wanaagsan xataa la dhaqmi xataa fiiri waa ka kaalaan hortana buu leey caaisho ay marka cishradii bay ka mid tahay rawahu abu daawuud can abi hurayrata radi allahu canhu can nabi sal alay slam qaal laa sabaqa ilaa fii khufin aw kha yani aw xaafirin ay aw naslin laa sabaqa ma jirto tartan ilaa fii khufin dii khufin waxa khufka u saaxiibka waa geeloo kale lacagtiisa cagta ballaaran baa la yidhaha khuf aye ow xaafirin wax qoob le wey ya waxa qoob kale fardaha iyo dameeraha iyo waxa noocaas ow naslin leebti oo kale gamuunka oo kale yacni toogtana ayna waa lagu waa lagu tartamaa waxa wax lagu toogto gamuunta fallaadha iyo waxaa iyo ama xabadda iyo waa lagu toog dhiganaya taa waa lagu tartamaa nafteeda waxaasoo dhan baa lagu tartami kara can cimraan bin xusein radi allahu canhu can nabi sal lay slam qaal laa jalaba walaa janaba fi rihaani laa jalaba jalab ma jiro mid dhinac ordayo waa janiibkii hadda aan sheegayne walaa yacni ayahay laa jalaba walaa janab dheh ay laa jalaba ma jiro mid yacni kaxaynayo daba yani dabana ka eryayo walaa janaba mid la dhinac wado oo la dhinac taxaabayo ma jiro fi rihaani fi musaabaqa musaabaqada mar haddii la tartamayo markaad tartanka gelaysan oo adiga nin kale aad la tartamaysa labadii labadii nin faras aad rabtay inaad ku tartantaan inaad nin kale tidhahdo faraskayga soo daba istaago farasku yuuna gaabinina dabada ka canaano yaa siunu socodka garaacu mar balla ku qayliyo faraska haddii dee ciribta lagu dhufto wuu soconaya soo ma kaas lama ogolo dee meesha tartan weeye in lagu kaalmeeyo oo faraskaaga dib looga cayriyo taa lama ogolo mid kale inaad ku garab xirto oo kan si u orday markuu igu noogo ama igu socdiray ka kalaan ku wareegi oon ku tartami lama ogolo faraskaad ku tartami leed hal xabon soo diyaarso ya taas lama ogolo wey waa ka laa jalaba walaa janab macnaha saas wey laa jalaba mid kaxaynaya dabada ka eryaaya ma jiro walaa janaba mid dhinax ordaayana ma jiro fi rihaani fi lmusaabaqa wey rihaankan rawaahuma asxaabu sunan baa wariyay nasalu laha yani alhuda liaqwami dariiqi alramyu bisihaam leebti oo la gano lagu toog dhigto toogti la barto can cuqbata bni caamir radi allahu canhu qaal samictu nabiya sala allahu alayhi wasalam nabigaan maqlay walxaal uu nabigu cala lmimbari nabiga asagoo mimbarka saaran oo khudba akrinaya yaquulu xaaluu leeyahay waacidduu lahum gaalada u diyaariya ma stadactum waxaad kari kartaan oo min quwatin awood ah wixii quwo ood kari kartaan u diyaariya isticdaad u sameeya markuu aayaddaa nabigu akriyay wuxuu yidhi alaa ina alquwata quwadu alramyu toogti weeye toogta inaad barato alaa ina alquwata quwadu alramyu weeye alaa ina alquwata alramyu haddee waktigaas ayadaa dee gamuunkaas unbaa wax lagu dili jiray waxa meel dheer wax looga toogto waxay ahayd baasha fallaada ama gamuunka unbuu ahaa kaasaa la rabaa in toogta lagu barto oo meeshii aad ku gantay inaadan la gefin yaa la doonaya hadda haddaad xabadii iyo waxaas aad yani toogteeda baratana dee hadda zamanba wixii joogo ayaa la baranaya wey ya inaad qoryihii kala barato oo yani toogtii aad barato oo waa ka ku tababarato rawaahu muslim wa abu daawuud wa canhu waxaa laga wariyey can cuqbata binu caamir can nabi sal ly slam qaala wuxuu nabigu satuftaxu calaykum waxaa laydiin furi doonaa arduuna dhul dhul baad furan doontaan wayakfiikum allahu ilaahay baa idin kaafin doona xoolaad helaysaana waa burwaaqoobaysaan falaa yacjizu axadukum axadkiin yuuna cajizin an yalhuwa inuu ku mashquulo oo biasumihi gamuunkiisa inuu ku mashquulo markaad hadhow yani aad xoolo iyo heshaan oo futuuxaad heshaan ha ka mashquulina inaad toogti iyo wixii aad baran jirteen oo hadda dee magaa dhul badan baan qabsannay waan iska fiicnaa naga daaya dagaal lama gelina hadhihina oo toogta ha ka harina inagu barta sidii tababarka iyo wixii sidii ugu dadaala wa canhu waxaa laga wariyey can cuqbata can nabi sal ly slam qaala wuxuu nabigu man calima ramya toog ninkii barta uma tarakahu ka tago falaysa mina annaga naga mid maaha ow qad ow amase qad casaa cisyaan buu leeyimi ninkaas aa nin caasi ah wey haddaad toogta barato inaad ku dadaashaa la dooni ha iska dhuminin wey ya waa sunnadii nabiga rawaahuma muslim can salamata bn akwa waxaa laga wari radi allahu canhu qaala wuxu yihi mara nabiyu sal lay sl nabiga wuxuu soo maray calaa nafarin jameeco oo min aslama ree aslam ah yantadiluuna oo toog dhiganaya oo meel ku toog dhiganaya faqaala wuxuu yidhi nabigu urmuu gana bani ismaaciil ya bani ismaaciil aya marxaban bani ismaaciil ya bani ismaaciil gana buu yidhi nabigu carabtu nabi ismaaciil bay ku abtirsataa soo maha waa awlaadu ismaaciile fa ina abaakum aabihiin kaana wuxuu ahaa raamiyan mid ganida yaqaanu ahay nabi ismaaciil raami buu ahaa leebtuu qori jiray oo yani ugaaran jiray oo aad buu u yaqaan urmuu gana wa ana anigu maca bani fulaan labadii qole oo tartamaysa anigu qoladan aan la jiraaye gana buu yidhi fa amsaka axadu lfariiqayni biaydiihim kuwii kalaa gacmihii iska laabta fa qaala wuxuu nabigu maa lakum laa tarmuuna maxaa idinku dhacay waa idinkaan waxba ganaynin qaaluu waxay yidhaahdeen kayfa narmii seen u ganaynaa wa anta macahu haddaad qoladaa la jirta seen oola tartamayna anagu ma qola adiga aad la jirtaan la tartami karnaa rasuulka ilaahay qaala wuxuu yidhi nabigu urmuu gana wa ana fa ana anigu macakum maciinaanahay kullukum dhammaantiin kulligiin waa idinla jiraayo haddaba ganaw aya marxaban wa fii yowmi badrin xiina waktigii istafuu ay safteen liqitaali yani qurayshin quraysh dagaalkeeda beder maalinkeedii markii laysku hor yimid ay labadii ciidan isu safteen qaala rasuulu lahi wuxu yidhi sala allahu alayhi wasalama idaa aksabuukum markay idiin soo dhowaadaan suga hadda meel fog bay joogaan ha soo dhowaadeenu kahay mar alla markay idiin soo dhowaadaan fa calaykum biramyi ramyi un raaxada kaga qaada ku gana markay soo dhowaadaan roobka kaga dhiga ya falaarid unba hal mara laiskula galin dhab dhab ku wada dhegdhegto yani xeelada dagaalkay ka mid tahay wy rawaahuma albukhaariyu waliasxaabi sunan ina allaha ilaahay la yudkhilu bisahmi alwaaxidi hal gamuun ah ama hal leeba ilaahay wuxuu ku gelinaya alaaatan saddex buu aljanata jannada ku gelaya saddex baa jannada ku gelaya hal gamuun bas saanicahu kii sameeyey gamuunka ninka hagaajiyey oo qoridiisa iyo habsamayntiisa yaqaano yaxtasibu asagoo ajir malaysanaya fii sancati sancadiisa alkhayra yani fii sabiili lahi buu ku samaynaya baali buu samaynaya markaasuu leeyahay halagu gala jihaadka kaas jannaduu ku gelaya waraamiyi bihi iyo midkii ganay midkii ganay ee gaalada ku dhufanayay iyo walmumidda bihi midka kale usoo dhiibayo oo asagu hadduuna ganayn ninkan kale ganayuu u dhiibaya wuxuu leey wargan ku dhuf aka saddexdaasaa jannada ku gelay wa qaala wuxuu yidhi nabigu urmuu warkabuu urmuu leebta yacni gana oo ganida barta iyo toogta barta warkabuu fuula oo fardaha fardafuulkana barta walian tarmuu inaad gantaan yaa axabu ilaya min an tarkabuu weliba dee yani salaqoonnimada iyo fardafuulka waxaa ka sii fadli badan inaad toogta barato ya wa waxaan marnaba kuhuraynin waaye inaad wax ganto marka waa inaad toogta barato toogta baro oo yani salaqoonnimadana baro oo dee maanta farda la fuula ayaa ma jire gawaarida waxa la kaxaysanaya darawalnimo baro ya si hadhow haddii loo baahdo ciidanka haddii loo baahdo gaariga ad ukaxayso ya darawalnimada inaad ka barataan la rabaa ay marxaban in lagu baadaa laga yaaba beribe ciidanka muslimiinta wax gaariga ukaxeeye la waay haddii darawalkii gaariga kaxaynayo u dhinta gaarigaa kaxayni ya gaarigii lagu daga lagu dagaalamay marka in adigu ku wareegtaa la rabaa ood qabato intaasoo la helo wada yaqaano waa in la helo waliturmidiy man ramiya ninkii man ramaa ninkii galan bisahmin fii sabiili illaahi fa huwa lahu waxaa u sugnaaday cadlu cadlu muxararatin cadlu raqabatin muxarara qoor addoon la xoreeyey ajirka uu ka helaay buu ka helaay ninkii hal gamuuna gano fii sabiilillahi ku gano oo jihaadka gaalada galo wuxuu la mid yahay nin addoon xoreeyey wey raqabada ajirka ay leedaha loo qoray alistinsaaru biducafaa alistinsaaru gargaar dalab lagu gargaar dalba biducafaa'i ducafada marka dagaalka iyo lagu jiro dadka ducafada oo masaakiinta ah yaa lagu gargaar dalbayaa oo ducadooda ila yani noo duceeya le inuu ilahay noo gargaar can muscab binu sacd waxaa laga radi allahu canhu qaal ra'aa abi aabbahay wuxuu arkay ana lahu fadlan fadli inuu leeyahay calaa man duunahu dadka asaga ka hoosay inuu ka fadli badan yahay buu soo arkay faqaala nebigu wuxuu yidhi sala allahu alayh wasalam hal tunsaruun miyaa laydin gargaara wa turzaquuna miyaa laydin irdaaqaa ilaa biducafaa'ikum ilaa biducaai ducafaa'ikum ducafada ducadooda iyo baryadoon baa laydinku ida- laydinku irdaaqa laydinku gargaaraya marka dadka masaakiinta ah haddii meesha laga waayo khatar baa lagu jiraa dadkaas masaakiinta ee ducadooda ikhlaaska ee wanaagsan baa loogu naxariisanaya ummadda rawahu albukhaariyu wanisaa'i can abi darda waxaa leeyihi radiallahu canhu qaal samictu rasuula allahi sal alay slam yaquul ubquu lii ubquunii ii dalba alducafaau ducafada ii dalba ii raadiya fa inamaa turzaquuna waa laydin irdaaqaa wa tunsaruuna waa laydin gargaaraa biducafaa'ikum ducafadiina unbaa laydinku gargaaraya laydinku irdaaqayahay rawahu asxaabu sunan can abi hurayrata radi allahu canhu can nabi sal lay slam qaal ruba ashcasa mid basaasan badana madfuucin bilbaabi albaabka lagu celinayo albaabkaa lagu reebayaa ruba ashcasa badanaa madfuucin bilbaab albaabka lagu reebayo low aqsama cala allahi ilahay hadduu ku dhaartana la abaro ilahay u baarinimo sameeye qof iska miskiina oo basaasanoo markaad bidhaantiisa aragto yacni calala xunxun uu iska qabaa waa iska basaasan yahay waa aradan yahay madfuucin bilbaab xoogaa markuu ninku muraad uu leeyahay ama guriga uu soo istaagay albaabkaa lagu celin joog baan leeyahy ama banaanka wax loogu taagaya waa nin iska maskiin ahoo guriga lama soo gelinayo low aqsama cala allahi ilaahay hadduu ku dhaartana la abaro hadduu ilaahay ku dhaartana la abaro ilaahay u baarinimo samaynayo wallaahi arrintu saasay noqonaysaa hadduu yidhaahdo ama ilaahay wuxuu weydiista bas wey horaa laga siinayo marka dadka masaakiinta waayahay waa khatar wey dad baa ku jira wey kaga asturan oo ku dhex jiro rawaahu muslim walimaamu axmed laa yustacaanu bilmushrik gaal laba kaalmaysto marka dagaal la gelayo gaalo inaad garabsato ood kaalmaysato ma qaba islaamku ya can caaishata waxaa laga wariyey radi allahu canha qaalad waxay tihi kharaja nabiyu nabigaa baxay sala allahu alayh wasalam qibala bedrin beder buu aaday markuu nabiga dagaalkii beder falamaa kaana markuu ahaaday bixarati lwabara meesha la yidhi xarulwabara markuu joogo waa mawdic u jira madiino afar mayl halkaa markuu sii marayo adrakahu nabiga waxaa ka daba yimi rajulu nin ninkaasoo yudkaru lagu sheegi jiray lagu yaqaanay bil yani biljurati biljur'ati dhiiranaan iyo geesinimo iyo wanajdati aayahay daaq najdada daaqdana waa la yidhaha shajaacadana waa la yidhaha isku macno wey markaas biljur'ati yani dhiiranaan iyo ila adeeg iyo wanajdati shajaaco geesinimo fafarixa bihi alasxaabu asxaabti baa ku fara fafaraxa bihi ninkii waxaa ku farxay alasxaabu oo ninkii hebel ahaa iyo dagaalyahanka khatarta geesiga hadduuba na soo raacay dee waa fiican tahay waa sax waana nin gaaleego fa qaala linabiy nabigu wuxuu yidhi sal alay waslam ji'tu waan imid liatabicaka inaan ku raaco inaan ku raacon dagaalka ku raaco wa usiiba macaka xoolahana aan wax ka qaato fa qaala wuxuu yidhi nabigu tu'minu billahi wa rasuulih ilahay rasuulkiisa ma rumaynaysaa qaala wuxuu yidhi laa maya dee xoole ujeed baan anugu waxaan rabaa inaan haniimada wax ka soo helo ma ogiye inaan islaamo ma rabo qaala wuxuu yidhi nabigu farjic laabo iska noqo yidhi falan astaciina anugu kaalmaysan maayo bimushrikin gaal ma kaalmaysanaye uma malla nebigu waa iska tegey xataa idaa kunaa bishajara meesha shajara liyaa markaan sii maraynu adrakahu rajul haddana ninkii waa naga dabayo faqaala lahu nebigu wuxuu yidhi kamaa qaala siduu yidhi un awala mara war ma islaamaysaa faradda calayhi nabiyu sal alay wasalam kalmarati luulaa sidii unbuu u celiya hadda nebigu wuxuu yidhi iska noqo anigu yacni haddaadan islaamayni gaal ma kaalmaysanaya orodnaabo uma rajaca ninkii wuu laabtay faadrakanaa haddana wuu naga dabaye bilbaydaa meesha bayd inkaa ninkaa xoola unbuu rabaa dagaalka intuu wax ka galo inuu haniimada wax ka qaato unbuu dooni faqaala wuxuu yidhi kal awali sidoo kale unbuu nabigu u yidhi faqaala lahu nabiyu sal alay wasalam tu'minu sidoo kale u yidhi wuxuu yidhi waxaan doonaya inaan ku raaco oon xoolaha wax ka helo faqala nabigu wuxuu sal alay slam tu'minu billahi wa rasuulih war ma rumaynaysaa si kale xoolaha kuma helayside yacni ilahi iyo rasuulkiisa ma rumaynaysaa qaala wuxuu yidhi nacam haa waan islaamaya meesha buu ku islaamay faqaala lahu nabiyu wuxuu yidhi in daliqina keen haddaba hadda islaamta haddaa dagaalka nag- nala gelaysaaye oo nin muslima tahayna keen marka sidaa weeye oo gaal lama kaalmaysanayo ya gaal haddee seed u kaalmaysanay khayr la-aantiisa iyo gaalnimadiisaasaaba laga yaaba in gargaarka lagaaga qaadee maxaad ka doonaysaa gaalaad ku falisa ay ilaahay kaalmayso wixii muslimiin ood haysatana un ku dagaalgal rawaahu muslim wa abu daawud wa tirmidi aalaatulxarb aalada dagaalka aa lagu galo can camar waxaa laga bn xaaris radi allahu anhu qaala wuxuu yidhi ma taraka nabiy sal lay sl nabigu kama tegin ilaa silaaxahu hubkiisii hubkii ku dagaalamay jira waa seefti iyo warankii iyo iyo wa baklatan baqal baydaa oo cad iyo wa ardan dhul oo bikhaybara meesha khaybar liya kula jacalahaa sadaqatan sadaqa u ka yeelay nabigu adduunyada xoolo kagama dhimanin hubkii uu ku dagaalami jiray seefti iyo warankii iyo iyo yani caburbireedkii alaabtii la gashan jiray iyo hal baqal oo cad oo uu lahaa nabigu iyo dhul meesha khaybar uu ku lahaayo sadaqa jaariya waqafba uu ka dhigay oo sadaqa jaariye ah waxa unbuu ka dhintay nabigu wax kale kama dhiman rawahu halaaa wanisaa addircu warumxu caburbireedka la gashado dagaalka laga gashado waa hubka yani halka kaa difaacayo hubka wey iyo warumxu rumxigi waa warankii wey can ibni cabaas waxaa laga wariyey radi allahu canhu can nabi sal lay slam annahu kaana wuxua nabigu yowma bedrin walxaal huwa nabigu fii qubatin meel loo dhisay nabigu yuu ku jiray yowma beder allahuma allah yow inii anshuduka cahdaka wa wacdaka marka ilaahay buu nabigu bariyey gaaladii oo dee waxba aan ka maqnayn oo kun nin ah markay halkaa ka soo baxeen ciidankii nabiga oo yar ee saddex boqol iyo toban iyo saddex nin an ay halkana taagan yihiin oo cadad iyo cudaba looga badan yahay waa laga hub badan yahay waa laga cadad badan yahay ilaahay buu baryay nabigu calayhi salaatu wasalaam allahuma allah yow inii anshuduka ilahu waxaan ku su-aalanayaa cahdaka ballankaaga iyo wacdaka yabahaaga adi yabahood inaad ii gargaarayso allahuma allah yow in shi'ta haddaad doonto lam tucbad lagu caabud maayo bacda alyawmi maanta wey intaan haddaad dhammaysa maanta oy gaaladu na ka dhigaan mar dambe lagu caabudayo wax ku caabudaya ma jiro faakada abu bakrin baa wuxuu qabtay biyadii nabigu gacanta qabtay faqaala wuxuu ihi xasbuka ya rasuul allah bas waa kugu filan tahay qad alaxta calaa rabbika rabbigaa waad ku celcelisay aad baad u bariday walxaal huwa nabigu fi darci cabuurbireed buu qabaa markaas fakharaja wuu soo baxay nabigu walxaal huwa yaquulu asagoo leh sayuhzamu ljamcu kuwii isu soo bahaystay waa la jebiyey waa la jebin wayuwalluuna dubura dabaday jeedin doonaan sidii baana ku dhacay sidii baa dhacday sooma haddi ya toddobaatanna waa laga dilay toddobaatna waa laga soo qafaashay wixii kalena way carareen oo dabaday jeediyeen fiigoodii markuu dhacay bali saacatu saacaddi qiyaama mawciduhum ballankooda ah ballankooda ilaahay uu ka jaazinaya ka abaalmarinaya waa saacadda qiyaama wasaacatu saacaddii adhaa wa amaru adhaa ayadaa ka weyn oo ka min kulli masiibatin wa amaru ayadaa ka kharaar min kulli shay wax kastoo dhibaataha saacadda qiyaama unbaa kasii culus oo ka dhibaato badan wey rawahu lbukhaariy waliabi daawuud watirmidi daahara nabiyu sala allahu calayhi wasalam yowma uxud nabigu wuxuu iska korgashaday yowma uxud bayna dircayni daahara macnaheedu yani waa wuu iska korgashaday labisa weeye yowma uxudin bayna dircayn laba duruc buu iska korgashaday laba caburbireed o amase labisa wuu xirtay nabigu dircayni laba caburbireed buu nabigu iska korgashaday waranka iyo seefti waxaa kuusoo dhacaya kaa difaacaya marka caburkaas waa shay adag wey can ibni cabaas waxaa laga weri radi allahu canhu an nabi sal ly slam qaal jucila risqii risqigayga waxaa la yeelay buu nebigu taxta dilli rumxii warankayga harkiisa hoostiisa risqigayga halkaas yacni jihaadka haddaan galo risqigayga halkaasaa la yeelay oo dee qaniimadii iyo xoolihii iyo wax walba wa jucila dillatu dulligii waa la yeelay iyo washiqaaru maskiinnimadina calaa man khaalafa amri amarkayga ninkii khilaafa amarkayga ninkii diidana dulli iyo hawaan unbaa ku dhacaya buu nabigu alayhi salatu wasalam rawahu albukhaariy walimaamu axmed asayf sayfti aaladda lagu dagaalamay ka mid tahay sayftu qaala jaabir wuxuu yidhi radi allahu canhu kazawnaa waan duulnay maca nabiyi nabiga maciisaan duulnay sal alay waslam faadrakadnaa waxaana haleeshay alqaa'ilatu qayluushigii fii waadin waadi kasiirilcidaahi quraciisa uu badan yahay quraca yani geedka quraca la yidhaha geedaha waaweyn ee quraacda la yidhahdo ama geedka abaqa loo yaqaano geedahaasaa yacni waa cidahu waa kaase geedo waaweyn waadi oo geedaha quracda a leh ayaa qaylu qayluushig baa nagu qabtay oo dee maanta o dhan baan soo soconnay harkii markii la joogo halkaa unbaan ku furannay oo isaga qayluushanay xoogaa fatafaraqa annaasu dadkii way kala tegeen fiihi waadigii bay ku kala tageen yastadiluuna bishajari nin walba geed buu hoosta ka galay waasaa dee safar haddii mar la yahay nin walba meel hoosa unbuu fiirsan oo geedkaa unbuu hoostiisa iska dallaalimaysanaya ama hoos eexanaya wa nazala nabiyu sala allahu alay waslam nabigu wuxuu degay taxta shajaratin geed buu nabiga hoos degay geedkii markaa ugu fiicnaa loo malay inuu hoos leeyahay ayuu nabigu ku degay halkaa un baa laga kala tegey asxaabtuna dabeecadda waxaan geedka nabiga laguma cidhiiri jirin nabiga waxyi baa kusoo degaye markuu nabigu geedkan ku degay geedaha kale oo geedaha dhinacyaha ka abay iska iska degi jire asxaabta geedka nabiga waa loo yafiraaqan jiray geedkii markuu hoos degay facallaqa biha seefahu seeftiisii buu saa u surtay nabigu seeftii buu geedka suray wa naama wuu iska seexday fastayqada wuu soo baraarugay nebigu wa cindahu rajulun nin baaba ag taagan wahuwa laa yashcuru bih aya nin qoladii ay ka soo tageen oo yani gaalada ahayd baas intaa soo daba socday markuu nabigu seexday asxaabtina midwalba geed hoosi iskaga dhacay waa dad maanta o dhan lugeynaye si u soo socday seefta nabiga geedka suran unbuu intuu la soo baxay oo galkii ka siibay wuxuu nabigu indhaha kala qaaday asagoo seefta intuu galka kala baxay saa u kala takartaa markuu nabigu soo soo fadhiistay ee indhaha uu kala qaaday iyo wuxuu ku yidhi man yamnacuka mini yaa iga kaa celinaya hadda markaasuu nebigu allah ilahay baa iga kaa celinaya fasakadat isayfu min yadihi seefti baa gacantiisa ka dhacday faakhada nebiyu nabigaa qaata calayhi salaatu wasalaam fa qaala wuxuu yidhi man yamnacuka mini yaa iga kaa celin hadda adiga yaa iga kaa celin wuxuu yidhi kun khayra akhidin kun khayra aakhidin mid wax qaaday oo yacni guusha helay midka ugu khayr badnaa noqo haydilin wey maanaha haydilin markaasuu nabigu wuxuu ku yidhi tu'minu billahi wa rasuulihi ilahi iyo rasuulkiisa marmaynaysaa qaala wuxuu yidhi la maya inaan hadda islaama diyaar oomayhi laakiin ballan waxaan kugula gelayaa mar dambena inaan aniga kus dagaal kuu soo aadin nin adiga kula dagaalamayo o kula soo aadinayo inaana soo raacin baan ballan kuugu qaadaya wuu iska cafiyey nabigu calayhi salaatu wasalaam wuu dhawaaqay marka nabigu asxaabtiibu u dhawaaqay way soo tooseen way soo yaaceen faqaala nabigu wuxu yidhi sal alla alay waslam inna haadaa midkan ikhtalada sayfii sayftaydii buu dafay faqaala wuxuu yidhi man yamnacuka yaa iga kaa celinaya qultu waxaan idhi allah fashaam fashaama sayfu seeftii baa duushay gacantiisay ka duushay markaas anugu qaatay fahaa huwa daa fahaa huwa daa jaaliso waa kan fadhiya ninkaa idiin sheegay waa kan asxaabtaa dee miyay dayn karaan waxay leeyiin kurkaa laga gooyey ninkaas ya gaalkana dee dhibaatadaa sameeyey oo dhibaatadiina ilaahay dhibaatadiisa naga badbaadiya nabiga inuu dilaba rabay uma lam yucaaqibhu nabigu muuna ciqaabin xilmigiisay ka mid tahay nebigu u iska sii daayay orod bui oros markuu ballankaa ka qaaday inuu mar dambe dagaal la soo aadaynin oros ka tag buu ku yidhi ninku suu usii ordayey markuu qoonkiisii u tegey muxuu yidhi ji'tu min cindi khayri nnaasi buu walle waan idin imid buu yidhi waan waxaan ka socdaa ninkii dadka ugu khayr badnaa agtiisaan ka socdaa buu haddee dadka ninka ugu khayr badan unbay arrintaa ka suuroobi kartaa mago ma nin kale ka suuroobi lahayd nin cadow oo maanta o dhan ku gaadayey oo intuu seeftaadi gacanta ku dhigay haddana ilaahay kaa badbaadiye oo qalabadii un adiga ilahay kaa siiyey inaad badbaadin lahayd ma umalayn ya orod iska tag buu ku yidhi nabigu alayhi salatu ya marka xilmigiisa xataa iyo dhaqankaa wanaagsan oo kula dhaqmaayo markay arkaan xataa qaar badan baa kusoo islaami jiray dabeecadda wanaagsan iyo dhaqankaa wanaagsan ya rawahu lbukhaariyu can anas radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi kaanad qabiicatu kaanad waxay ahayd qabiicatu sayfi rasuuli llahi sala allahu alayh wasalam seefta nabiga meesha la qabanayo ee daabkeeda ee la qabanayo fillatan fillay ahayd seefta meesha la qabtaa la yidhaha qabiicada waa meeshan dambe ee yacni daabka ah fillaa sidaa loogu dhedhejiyey oo fillaa ku dhegsanay waxaa yacni laga qaadanaya aalad aalada in xoogaa la yar qurqurxin karo wax yar qurux badan baa la wadan karaayo mogta waxun yar foolxun lama wadan karee marka seeftaada iyo waranka iyo xoogaa haddaad yar qurqurxiso wax dhibaato a male haddaad yar qurqurxisato rawaahu asxaabu sunan albaylatu iyo walmiqfar koofi bireed baylada iyo miqfarku waa isku macnuhu waa koofi bireeda madaxa la gashado can sahl radi allahu canhu qaala quri jurixa waxaa la jareexeeyey wejhu nabiy sal alay waslam nabiga wejigaa laga laga dareexey laga daqray yowma uxud uxud maalinkeedi wa kusirat rabaaciyatu dhooshiisana waa la jebiyey nabiga iligiisaa jabay dhoolkaas yaafiidda ka jabay wa hushimad waxaa la jebiyey albaylatu koofi bireedi baa calaa ra'si madaxiisa lagu jebiyey markuu nabigu wejiga ka daqramayaba koofi bireedi madaxa ugu jirtay baa korka intii looga dhuftay shay baa markayuu ku jabtay markaasa nabiga daqar daqar dhiig baa ka soo daatay marka rawahu lbukhaariy can anas waxaa laga wariyey radi allahu canhu qaal dakala nabiyu sala allahu alay sl nabigu uu soo galay yowma alfatxi maalinkii maka la furtay وعalى ra'si almikfari koofi bireed buu qabay faqiila lahu waxaa loo yidhi ina ibna alkhadl ninkii ibna khadl la dhihi jiray mutacaliqun biasaari lkacbati kacbada tiirarkeeduu ku dhegany ibnu khadl ku mushrikiinta ka miduhu ahaa oo nabiga caayi jiray oo mar kasta diinta iyo nabiga wax ka sheegi jiray laba gabdhood buu haystay oo fanaanidaho oo mar kasta caayo marka dadkii dee maalinkaas la qabtay waa la iska cafiyey laakiin dhowr nin oo halla dil la yidhi buu nabigu ku jiray markaasuu meel u carra markuu waayey buu ihi kacbada dhexdeeda wabi lagugu cabtir ku dhegay kacbadii intuu qabsaday tiir buu saa u qabsaday fa qaala wuxuu nabigu uqtuluuhu dila daalim weeye kaas kacbada lagu dayn maaye eeshaa lagu dilay rawaahu tirmidi baa wariyey walbukhaariyu alliwaau waraaya alliwaau haya liwaha iyo waraayatu bandiiradda liwaha waa calaamadan laysku aqoonsanayo calaamad yaroo laysku aqoonsaday ciidanku isku afgaranayo raayaduna waa calanka la wato dee su-ila albara binu caazim baa la su-aalay radia allahu canhu can raayati nabiy sal alay sl nabiga bandiiradiisa faqaala wuxuu yidhi kaanat sawdaa way madoobeed murabacatan afargees bay ahayd min namiratin maradaa namirada la yihaah waa maro barabarala oo yani sida shabeelka oo kale u eg namir ah maro noocaasay ka samaysay can jaabir waxa laga radi allahu canhu qaal dakala nabiyu sal alay slam wuu soo galay makata wa liwaauhu walxaal liwaauhu calaamadiisuna abyadu liwaha dee bandiiraduna way madoobeed uu watay calanka u watay calaamad yar oo cadna way isku garanayeen waxaa rabaa wax dadka o dhan isku garto ama waxa qowl un bay noqoni waa laysku garani ama yani calaamad kaleeto laysku gartay noqoni marka calaamad laysku garto way haya ciidanku samaysanaya liwaha marxaban rwahuma abu dawud ba wariy tirmidi an ibn cabas waxa radi allahu canhuma qaal kaanat raayat nabiy waxay sal lay slam sawda wa liwaauhu yani liwihiisuna wuxuu ahaa calaamadiisa abyadla mid cad bahay calaamada ciidanku isku garanaya wa albaab alkhamis fi malak ljihaad allah subxaanahu wa taala fi milak ljihaad fi milaak ljihaadi jihaadka waxyaalaha lagu hananayo ayaa halkan laga gelaya maqaasid اljihaad dacwaة اlmuluki ilى اlislaam nimanka boqorada ah ee gaalada xukumayey yeeriddii loogu yeeray islaamka loogu yeeray wey nabigu calayhi salaatu wasalaam nin kasta oo madax ah oo boqor ah yacni warqad buu u qorayey uu ugu yeerayo islaamka ugu yeerayo wey can anas waxaa laga wariyey radi allahu canhu ana nabiy اllahi salى اllahu alayhi wasalama kataba wuu qoray nabigu ilaa kisra boqorkii kisra la odhan jiray waa ilaa qaysar waa boqorkii faris iyo ruom kisra boqorkii la odhan jire yani faris xukumayey iyo wa ilaa qaysar waa boqorkii ruuma wa ila najaashiyi kaana waa boqorkii xabashadee waa ilaa kulli jabbaarin mid kastoo jabbaar ahoo madaxweyne ah yaa yahay nabigu warqad buu u qorayay yadcuuhum ila allahi tacaala asagoo ilaahay ugu yeerayo walaysa ma uusan ahaanin binajaashiyi aladii sallaa calayhi nabiyu sala allahu calayhi wasalam najaashiga nabigu warqadda uu u qoray ee soo islaam uu yidhi aslim taslam aayahay saasuu markaa mid kastaba ku odhanayay soo islaam waad nabadgelaysaay haddaad islaamto ajirkaaga ilaahay laba goor buu ku siinaya haddaad jeedsato dadkaa shicibka oo adigu aada mas-uulka ka tahay oo dhan dembigoodii baa dushaada noqonaya marka najaashiga boqorka xabashadaa la odhan jiray boqor kastaoo xabasho ka taliya najaashi baa layska odhan jiray najaashigaa nabigu warqadda uu u qoray ma aha midkii soo islaamay ee asxamo la odhan jiray alladii sallaa calayhi nabiyu sala allahu alayhi wasalam salaatu janaasada uu ku tukaday janaaso qaa'iban in lagu tukada kii ugu horreeyey buu ahaa najaashi ninkaa la yidhahdo asxamaa la odhan jiray magaciisa wuu soo islaamay kaa ma ahayn marka waa kuwa kale wuxuu nabigu warqadaha u qorayey qolyana waxay leeyihin maya waa qabla islaamihi intuuna asagu soo islaamin buu warqadda u qoray nabigu rawaahu muslim baa wariyey can ibni cabbaas radi allahu canhuma qaal bacata nabiyu sala allahu calayhi wasalama nabigu waa diray bikitaabihi warqadiisii ilaa cadiimi lbaxrayn baxrayn ninkii xukumayey ayuu nabigu warqad u diray liyadfacahu cadiimu baxraynka inuu u dhiibo oo ilaa kisra kisra inuu sii gaarsiiyo falamaa qara'ahu markuu akhriyey warqadii kisra kisra markuu warqadii akhriyey mazaqahu wuu jarjaray oo wuu jeexjeexay fadacaa calayhim nabiyu nabigu waa habaaray sala allahu calayhi wasalama an yumazaquu in la googooyo kulla mumazaqin jarjarid kulligeed in ilaahay mulkigooda iyo maamulkoodaba uu jarjaro say warqadda risaalada ahee dacwada ee usoo diray nabigu ay u jarjareen saasaa ilaahay kuyuu nabigu ilaahay uga baryey oo ku habaaray waayahay saasuuna noqday mulkigoodiio asaga wiilkiisi baaba dilay oo ilahay ku salladay waay fanabiyu sala allahu calayhi wasalama kataba ilaa kisra yadcuuhu ila allah wa arsala almaktuuba maktuubkii warqadii uu qorayna nabigu maca ibni xudaafa ninkii la odhan jiray cabdullahi ibni xudaafa ayuu u dhiibay وأمره وحكو أمري أن يسلمه إلى أديب أو لعظيم البحرين المنذر بن صاوى بالأورنجري لأنه كان تحت يد كسرى كسرى يعني ننكه سيوهاي فسلمه كسرى أسلم كسرى أسيدي فلما قرأه مركو أغري مزقه وجرجره فبلغ النبي النبي أيه قارتي صلى الله عليه وسلم فدعا عليه وهباري بتمزيق ملكه ملكه سين إلهي جرجره وهو بربري فسلط الله إلهي وحكو صلى على كسرى كسرى ابن ويل كيسبا إلهي كسر لي آيه yahay wiilkiisii subra weyn la odhan jiray ilaahay ku salladay famazaqa badnahu faqatalahu caloosha unbuu bir ka geliyo markaasuu ku jarjaray halkaasuu ku dilay ka dacwati nabiyi sala allahu alayhi wasalam siduu nabigu ku habaaray umuu noqday rawaahu lbukhaariyu can anas waxaa laga wariyey radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi lama araada nebiyu markuu doonay sala allahu alayhi wasalam an yaktuba inuu qoro ila ruum ruum inuu warqad u qoro qiila lahu waxaa loo yidhi inahum ayagu laa yaqra'uuna ma aqrinayaan kitaaban warqad ilaa an yakuuna maktuuman in la shabadeeyo oo yani shaabad lagu soo dhufto mooyaane warqadda ma aqriyaan fataqada nabigu wuxuu samaystay khaataman fargashi buu samaystay oo min fillatin filla ah wa naqasha fiihi wuxuu ku qoray muxammadun rasuulullah ayaa markaa halkaa faskiisa ah ku qornay meesha yar taaganee kor u taagan waayo faska khaatamka fargashiga halkaas muxammadun rasuulullah marka kaasuu nabigu ku shabadayn jiray oo fargashigiisaasuu marka warqadaha uu diraya ku shabadayn jiray rawaahu sheekhaan asluuljihaadi liddiin jihaadka asalkiisu waa yahay lidiini liajli diini buu ahaaday diinka macnaa inuu ilaahay dartii un diinka ilaahay loo khalliso unbaa loola jihaadayaa gaalada markaa waxa loola dagaalaya waa un sidaa qaala allahu tacaala waqaatiluuhum xataa laa takuuna fitnatun wayakuuna addiinu lilah waqaatiluuhum gaaladii la dagaalama xataa laa takuuna ilaa aysan ahaanin laa tuujad aan la helin fitnatun fitno waa shirki wax gaalnimo ahoo shirkia ilaa ardada laga waaye la dagaalama gaalada oo wayakuuna diinu diinku u ahaado lilahi ilaahay unu ahaada waay ilaahay unu khaalis u noqdo ilaahay keligii la caabudo fa in intahow hadday reebtoomaan oy gaalnimada ka haraan falaa cudwaana cudwaan ma ahaanin iyo dagaal iyo collaytan ma ahaanin ilaa cala aldaalimiin oo kii toobad keeno oo soo islaama lala dagaalami mahaya dee macsuumu dam walmaal buu noqonayaa naftiisa iyo maalkiisaba waa la ilaalin wax lala dagaalamaya ma jiro oo cudwaanka ma ahaanin ilaa cala aldaalimiin daalimiinta dushoodoon mooyaane can abi hurayrata radi allahu canhu can nabiy sal alay wasalam qaal umirtu waxaa lay amray buuri nabigu an uqaatila annaas dadka inaan la dagaalamo xataa yaquuluu ilaa ay yidhaahdaan laa ilaaha ila allah ilaa ay tawxiidka la imada faman qaala ninkii ku qowlo laa ilaaha ila allah faqad casama wuu ilaaliyey minii xaggayga nafsahu naftiisa iyo wamaalahu maalkiisa ilaa bixaqihi waa yahay xaqiisa mooyaane ilaa bixaqihi xaqi lislaam islaamka xaqiisa mooyaane oo kelimadaa uu ku dhawaaqay oo kelimatu islaamka wixii yani ka ratimaayey oo xuquuqdoo lagu yeelanayaa mooye naftiisa iyo maalkiisaba ninkaa macsuum buu noqonaya marka hore gaalnimaa loo dilayey waa lala dagaalamayey mar hadduu islaamka diiday laakiin hadda hadduu mar soo islaamay tawxiidka uu la yimid dhiiggiisuna xaaraan buu noqoni maalkiisuna xaaraan buu noqoni ilaa xuquuqu islaamkii mooyaane oo asagoo qofku muslima haddii yani wixii yani axkaamtii islaamka yani waa lagu dureerinayaa markaas qofka hadduu qof dilay waa loo qisaasaya hadduu ya markaas dinaysto waa la rajminaya ama waa la karbaashaya hadduu waxdo gacantii baa laga goynaya xuquuqda waa laga oofinaya waana qof muslima markaas oo markaa yani xaddan baa loo dilaya iyo kufran looma dilaya qofka haddii la dilan ya xadda un baa laga oofinaya aakharana wax dembi a male qofka hadduu intuu xad ku dhaco laga oofiyo adduunyada looga oofiyo aakhira bas wey ala ilaahay laba goor qofka ma cadaabaye wa xisaabu xisaabtiisuna cala allahi ilahay un bay ahaatee wixii uu markaa asagu hoosaan u sameeyo oo wax ogba uusan jirin ilaahay unbaa ku xisaabinaya w hadduu doono wuu cafinaya hadduu doonana wuu ku ciqaabaya rawahu lhams can anas waxaa laga wariyey radi allahu canhu can nebi sal lay slam qaal umirtu waxaa lay amray buu nebigu an uqaatila annaas dadka inaan la dagaalamo xataa yashhaduu ilaa ay qiraan an laa ilaaha laa macbuuda bixaqin ila allah wa ana maxameda nebi maxamedna cabduhu ilaahay addoonkiisa inuu yahay warasuuluh wa an yastaqbiluu ilaa ay qaabilaan oo qiblatana qibladaanadii wa an yackuluu dabiixatana dabiixadaanadina ay cunaan waay gowracaanagi oo markaa dad muslimiin oo qibladaanadi qaabilay oo dabiixadaanadi cunay oo muslim bay noqonayaan marka axkaamta islaamka marka ku dureersanayso mar hadday saa noqdaan hadde bas weeye dilkoodu ma bannaan wa an yusalluu salaatana salaadaanada ilaa ay tukadaan fa idaa facaluu daalika hadday sameeyaan xarumat calaynaa waxaa naga xaaraan noqonaysa dimaa'uhum dhiigoodii iyo wa amwaaluhum maalkoodii ilaa bixaqihaa bixaqihaa kelimatu tawxiidka xaqeeda mooyaane oo kelimadaa ay la yimaadeen wixii xuquuqoo markaa ka ratimayso xuduud ah hadday galaan xuduudda waa laga oofini lahum waxaa u sugnaaday maa lilmuslimiin muslimiinta wixii u sugnaaday oo xuquuq ah dhiigooda iyo yani maalkooda iyo waxooda dhan yani macsuum bay noqonayaan waa la ilaalinaya wa calayhim dushooda waxaa ahaaday maa cala almuslimiin muslimiinta korkooda wixii aadayna wuu ku waajibaya markaas rawaahu asxaabu sunan baa wariyey can usaamata bni zaydin radia allahu canhuma qaal bacaanaa rasuulu llaahi baa na diray buu yihi sala allahu calayhi wasalama sariyatan xaalaan nahay ilaalo ciidan yaroo ilaalo ayaanu ahayn ila alxuraqaat buu noo diray nebigu meesha la yidhaahdo ay xuraqaat buu noo diray waa qab- qabaa'il min juhayna waa qabiilo reer juhayna ka mida weeye xuraqaadku ayahay fadiruu fi yani fadiruu binaa ayahay fanad aya fanadiruu binaa wayna ogaadeen buu yidhi calimuu binaa wayna ogaadeen inaan soo weerarayno faharabu way carareen markay ogaadeen in yacni ciidan uu soo weerarayo ayay qaxeen oo markaasay carareen wey faadraknaa waxaan haleelnay rajula nin baan haleelnay bu waan eryanay buu leeyahy markaa waan cayrsanno waan ka daba kacnay markaasaan gaadhnay buu leeyahy usaamo nin baan ka daba tagnay falammaa khashiynaahu markaan daboolnay oon seeftiisaa kor ugu qaadnay qaala wuxuu yidhi laa ilaaha ila allah tawxiidkiibu ku dhawaaq weliba sida riwaayaadka ku sugnayd usaamo binu zayd iyo nin kaloo ree ansaareed ahay ahaayeen waxa ninkaan cayrsanayay markaas markuu arkay seeftii oo lala fuulay ayuu tawxiidka ku dhawaaqay fadarabnaahu waan dilnay waan ku dhufanay buu yidhi xataa qatalna fadarabnaahu xataa qatalna kama aanna joojinin riwaayada kale waxaa ku sugnay fakafal ansaariyu ninkii ansaariga waa ka istaagay faqataltu anaa dilay buuri horaan u raaciyey buuri fadakartuhu waan u sheegay linabiyi baan u sheegay sala allahu calayhi wasalam faqaala wuxuu yidhi nabigu man laka yaa kuu sugnaaday bilaa ilaaha ila allah yowma alqiyaama laa ilaaha ila allah qiyaamaha yaa kaa yaa yani kaala hadlay qofka kaala xujaytamayo oo kaa difaacayo waayo man laka yaa kuu sugnaaday ay man yuciinuka yaa kuu kaalmaynaya calaa kelimati tawxiid idaa jaaad markay timaado tujaadilu can qaa'ilaha iyadoo ka doodaysa yowma alqiyaama hadhow kelimatu tawxiid baa kula doodayse yaa kuu kaalmaynaya ama yaa kaa difaacayo kaala doodaya faqultu waxaan idhi yaa rasuula allah inamaa qaalahaa wuu yidhi kelimada makhaafata silaax hubka kacabsigiisa u yidhi islaamnimo dhaba kama ahayne hadee waaba kuwaa sii cararaye kuwaa sii cararayeene gaalnimay la sii cararayeene markuu arkay seefta dul saaran unbuu isaga dhawaaqay aad ku baxsatid buu lahaaye islaamnimo kama ahayn qaala wuxuu yidhi nabigu afalaa shaqaqta can qalbihi war qalbigiisa adiga miyaa dilaaciyey xataa taclama ilaa aad ogaatay min ajli daalika sidaa darteed qaalaha inuu u yidhi amlaa inuusan u odhan inuu yani yani makhaafata silaax hubka kacabsigiisa inuu ugu qowlay iyo inay dhabba ka ahayd oo ilaahayba hun- hanuuniye oo laxdadaasba iimaanka ilaahay ku soo riday adiga miyaa qalbigiisa dilaaciyo kala ogaada ma kala ogid waayo haya haya ma kala ogid maxaa yeele daahirka un baan anagu xukumaynaa qofka hadduu tawxiidka ku dhawaaqo waa bes qalbiga wuxuu ku haystaa isagii ilaahay bay ka dhaxaysa haya naxnu naxkumu dawaahir wallahu yatawalla saraa'ir man laka yaa kuu sugnaaday bilaa ilaaha ila allah laa ilaaha ila allah yaa kaala doodi doono yowma alqiyaamati famaa daala kama zuulin yaquuluhaa nabigu inuu leeyahay xataa waditu ilaa aan jeclaaday annii anigu lam uslim inaana islaaminba ilaa yowma idin maalinkaas maalinkaas un maxaan usoo islaami waaye saasaan qalbiga ku qor oo hadduu maalinkaas soo islaamo dee islaamnimaduu dembigii ka horreeyey oo dhan bay baabi'inaysaa mogtahay marka waxaanba jeclaaday buu yidhi maalinkaa inaan soo islaamo way si la iigu dhaafo dembigaa xataa aan galay haddao ninkaa muslimka aan dilay ya waa khatar marka qof muslima oo tawxiidka ku dhawaaqay haddii aad disho waa khatar kelimatu tawxiidka unbaa qiyaamaha kula doodi ya marxaba haddana qofkii muslimka ahaa markii la dilaya waxaa la leeyahy tawxiidka qabso waan ku dilayaa Ay, noolaan maysire qabso tawxiidka xujadii buuba isku sii oogaya asagoo qof muslimaba dilaya oo kolka horeba khaldanaa oo xarigii ilaahay goostay buu haddana kelimatu tawxiidkii buu leeyahay qabso waan ku dili ya markuu ku dhawaaqo ashhadu an laa ilaha illa allah lagu dhufani ma sha allah rawaahu abu daawuud baa xadiidkaa wariyey wa muslim can ilmiqdaad ibni aswad waxaa laga wariyey radi allahu canhu qultu waxaan idhi yaa rasuula allah ara'ayta ii sheeg in laqiitu haddaan la kulma rajula nin oo min alkufaari gaalada ka mida nin gaalada ka mida haddaan iska hor imaano oo faqaatalani uu ila dagaalamo oo fadaraba ixdaa yadaya labadaydii gacmood mid ka mida bisayfi sayf uu ku dhufto oo labadii gacmood mid uu jaro labada gacmood mid iga gooye uma laada minii uu iga magan galo bishajaratin geed anu warkaa dagaalkii baan ku wadaa weli laakiin asagaaba idhaawacay oo gacan buu igooyey markaasuu geed hoos galay oo faqaala uu yidhahda aslamtu lilaahi ilaahay baan u hogaansamay waan islaamay oo markuu gacanta iga jaray kadib markuu gacanta igooyey kadib buu geed intuu hoos galay bu wuxuu yidhi aslamtu lilaahi ilaahay baan u hogaansamay waan islaamay afa aqtuluhu ma dilayaa yaa rasuula allah rasuulka ilaahay ou ma dilayaa bacda an qaalahaa kelimadaa markuu ku qowlay kadib qaala wuxuu yidhi nabigu laa taqtulu ha dilin ha dilin buu yidhi nabigu faqultu waxaan idhi yaa rasuula allah inahu asagu qadaca yadii dee gacantii buu i jaray ninka waaba idile waaba ninkaa gacanta iga gooye seen oga harayaa faqaala wuxuu yihi nabigu laa taqtuluu ha dilin fain qataltahu haddaad disho fainahu asagu bimanzilatika adiga mansiladaadii buu tegayaa qabla an taqtulahu intaada dilin wa anta adiguna bimanzilatihi mansiladiisii baa tegaysaa qabla an yaquula intuuna dhihin kelimatahu kelimadiisii allatii qaala uu ku qowlay markuu kelimadaa ku qowlay kadib haddaad disho adigu mansiladiisii baa tegi intuuna kelimadaa ku qowlin horteed oo uu gaalka ahaa mansiladiisii baa tegi oo macnaheedu waa maxay waad gaaloobi miya yacni waad gaaloobi looma jeeda waxa weeye marka hore intuuna kelimadaa ku qowlin dhiiggiisu hadur buu ahaayo in la dilaa banaanayd maxaa ile gaal buu ahay mansiladiisii baa tegi oo haddaad ninkaa disho waa lagu dili de qof islaamaha dishe waa lagu dili mansiladiisii baa tegaysa adigana asagana mansiladaadii buu tegayaa intaada dilin intaada dilin horteed qof muslimaad ahayd oo macsuumu dam oo dhiiggiisa uun banaaneen hadda kelimatu tawxiidkii buu ku qowlay adiga mansiladaadii buu tegay in la dila ma banaan in la dila ma banaan marka qof muslima hadduu raba haba ku dilo ha ku dhaawac gaalka markaa isdagaalayseen hadduu dhaawac ku gaarsiiyo uu soo islaamo maqsuudkaad ula dagaalamaysa maxay ahayd wax adiga kale uu kaa bi'iye ma ahayne soo inuu diinta islaamka qaata mahay waxaad ula diriraysa diinta islaamkuu diiday gaalnimaad kula diriraysa soo maa gaalnimadii hadduu soo galay hadduu raba haba ku dhaawace ilahay dartii baad u dhaawacantee maxaa ku daba dhigay ya waxaad ula diriraysa soo islaam bay ahayd mise wax kalead raadinaysa waxaad ula diriraysa aka haddaada islaamnimo raadinaynin sii diltay ninkaas ood wax kale ula diriraysa aka marka waxaagu inay ilahay dartii noqdaan bal xataa asxaabta waxaa laga wariyey nin ba waxaa layihi mid gaaluhu yani gaalada bay islaynayeen marka gaalkii baa dhacay markuu dhulka ku dhacay buu seef la kor istaagay aad ku dhufati markuu yidhi bu candhuuf wajiga kaga tuf gaalkii baa tufay candhuufti mana islaamin ogo markaasuu ninkii saxaabigaa ka istaagay kumuuna dhufanina uu iska daayay maxaad u daysaan idin maad dishid waxaan ka yaabay marka hore ilaahay dartii baan u dilay laakiin hadda candhuufta igu tufay inaan aniga naftayda milicsado oon aaragoosi u dila kaasaan diidayaa buui maxaa hadda wejigu iga candhuufay soo ma waan iska daynayaa buui marka waxaagu inuu ilaahay dartii yahan raba ood u socoto ay gacanta hadday kaa go'do yani jihaad fii sabiili llahi bay ku dhimatay qiyaamaha shahaadayba kuu noqonay kufaan maxaa garta rawaahu halaasa addacwatu qabla alqitaal dagaalka intaan gaalada lagu qaadin hortee dacwadaa loo bandhigi marka hore soo islaama baa laleeyahy diintaa lagu yeeraya markay diidaan kadib haddana waxaa laleeyahy jizyada ma bixinaysaan ma ogashin xukunka islamka in laydinku dariyo jizya laydinka qaado hadday labadaa diidaan markaabaa lala dagaalamaya can buraydata waxaa laga wariyey radi allahu canhu qaala wuxuu kaana nabiyu nabigu wuxuu aha sala allahu alayh wasalam idaa amara amiiran nin amiira markuu madax oga dhigaya calaa jeyshin ciidan ow amase sariyatan ilaalo owsaahu uu u dardaarmi jiray nabigu fii khaasatihi bitaqwa allaahi ilahay taqwadiisu u dardaarmi jiray jihaadka markuu baxayo ninka madaxda ah buu nabigu u dardaarmaya ciidanka hogaaminaya ilahay cabsidiisa maxaa yeele haddii cisyaan lala yimaado dee muslimiintu meesha way ku jabaysaa mar alla markay islaamku iska hor yimaadaan gaaladu si kastaba ha u badnaadeen hadday gaalada muslimiinta ay dhibaato soo gaarto waxay dhihi jireen dib bay isugu noqon jireen war waajib ilahay leeyahan ka tagnay mise dembi baan galnay xaaraama galnay haddii la waayo xataa sunada waxaa le bal shay suna sunnadan aan ku camal falno ku dadaalno hal diintaana lagu gargaaraya diinta haddaan ka tagno bas wey ya cadad wax ma tara cadad iyo ciddad wax ma tartee yacni diinta ilaahay iyo taqwada ilaahay weeye nusradu ay ku imaataa ay ummadda lagu gargaaray bitaqwa llahi ilaahay cabsidiisa iyo u dardaarmaya iyo waman macahu ninka dad ninkii yani ciidanka la jiro oo min almuslimiina ka mida khayran ay waman macahu min almuslimiina khayran dadkaa muslimiinta oo la socdana khayr inuu ku hogaamiyo owsaahu